waa hagaag dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan oo dhegyo suuban kusoo dhawaada wargeysada oo dibdhac yar noogu imaaday dhegeysa waan ka raaligelina dhegeystayaasha laakiin inta waxyaalaha ugu weyn ayaa markaasi isha aan kula dulmaraya saaxib ayaal dhegeystaan dhammaantiin waxaan leeyahay subax wanaagsan meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan lantabka soomaaliga b b c da v o da tafsiirka qur-aanka dhammaan waad soo wada dhegeysateen saaxib ayaa dhegeystiya laakiin bal wargeyska saaka halkan muxuu ku qorayaa ciwaanada markaas maxay kaga dhigan halkan waxaa laleeyahay waxa uu markaas iska difaacay su-aalihii ad adkaa ee la weydiiyey dibeedkii xalay mise doodii xalay markaas loo qabtay madaxda ama musharaxiinta markaas xilka ugu sare ee markaasuu tartamaya dhegeysa inkastoo laakiin la rabay dooda inay si toos ah ay u dhexmarto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa azimiyo lomoja dhegeystayaal ee ninka lagu magacaabo raila omolo odinga halkan su-aalla dhinacyada kala duwan ayaa markaas warbaahinta weydiinayeen iyadoo si toos ah live ay ugu kala socotay telefishinada iyo sidoo kale live warbaahinada waa live markaasi baraha bulshada dhegeysa sida wargeyska saakalka faahfaahin macluumaad fara badan uu ka qorayo muxuu iska difaacay william ruto su-aalaha markaasi ku saabsan la weydiinaya ee ku saabsan wada shaqeynta madaxweynaha dalka uhuru kenyatta arrimaha markaasi cadaaladda arrimaha ku saabsan dhulalka arrimaha ku saabsan kheyraadka dalka iyo weliba dhaqaalaha waxaasoo dhan ayuu markaasi inta kalaankiisa iska dabcan uu iska difaacay uhuru dabcan waa raalli hadda madaxweyne ku-xigeenka waxuu halkan markaasi diiradiisa saarayay iyadoo la rabay in dooda uu kala soo qeyb galo raila omolo odinga laakiin dooda waxaa markaasi kasoo qeyb galay george wajagoha george wajagoya inkastoo laakiin markii dambe uu iska baxay uu ka tegay dooda laakiin uusan ka qeyb gelin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale david wahiga maura oo markaasi toos markaasi dadka ay u kala xagxaganayeen dabcan dhegeysigooda ama dhegahooda keliya maqlayeen waxyaalaha hadalada markaasi qaabka markaas oo kasoo baxay tackling the hard questions leeyahay su-aalaha ad adag ee markaasi ku saabsan ku socoto dhinacyada markaasi dabcan xadidaya mise la socday mise su-aalaha qaadaya iyo kuwa markaasi aadka u indhindheynaya habka su-aalaha loo bixinaya iyo habka markaasi jawaabaha ee looga filcelinaya mise uga filcelinaya madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaasi dabcan soo saareen in ay markaasi jirto the performance ama jawaaba ama sidoo kale waxyaala imikan aan waxba laga qaban ama go-aana laga gaarin dadka imikan go-aankooda rasmiga gaaray oo la rabay ama xalay markaasi laga yaabay in dooda wax badan ay ka bedesho mise wax badan ay ka qabato markay dhinacada kala duwan ama xubnaha kala duwan ay kala dhegeystaan qobarada markaasi mabaarayaashu waxay tilmaamayeen sheegayaan in dadka go-aanka weli aan ka gaarin doorashada labada kun labaiy labaatanka ay weli aada u tiro badan tahay laakiin waxaa markaas loo dhowrsugayay oo aada loo warsugayay in ay markaas dhegeystaan khudbadaha iyo weliba su-aalaha kajawaabistooda madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga inkastoo taasi laakiin aysan dhicin raila kama soo qaybgelin haddaba maxay u kordhin kartaa ama maxay u kordhin kartaa dooda markaasi xalay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa su-aalaha markaasi laisweydiinaya dhegeystayaal iyadoo iminka la leeyahay senti ayaa u laamatay raila odinga waa sida markaas qaar ay qorayaan dabcan sent ayuu laabtee laleeyahay dabcan waxaa qaar ay ku tilmaamayaan mufasiriinta ama qaar markaasi kuwa markaasi arrimaha dhanka siyaasadda dabcan hadallada markaasi ee aadka ugu fudud ee madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila oo su-aalaha sida rasmiga ama jawaabaha rasmigaasan u bixin karin oo dabcan loola jeedo waqtiga owiis oo yar iyo sidoo kale hadalka oo markaasi ka kala go-aya raila odinga ayaa markaasi khubarada dhanka siyaasadda kula taliyen inuusan kala qeybgelin dooda markaasi madaxweyne ku-xigeenka halka dooda markii dambe uusan dabcan uu rogay raila odinga uu sheegay nin markaasi aan anshaxa ku wanaagsaneyn dabcan ula jeedo nin markaasi musuq maasuqa in aansan la doodi karin oo hal meel aan kasoo wada muuqan karin oo taasi sumcaddeeda ayaa hoos ugu dhacaysa waa sidoo asaga raila halkan ku anducunaya laakiin khubarada qaar waxay sheegayan leeyihiin seynta ayuu laab oo dabcan wuxuu la jeedaa nin markaasi ka cararay dooda iyadoo horaan uu sheegay inuu ka qeybgeli doono laakiin markii dambena howlo fara badan ay isbadeen kadib wadaxaajood iyo wadatashiya fara badan halka dabcan madaxweyne ku-xigeenka isaga oo waxaa laga weydiiyey maxay tahay sababta uu markaasi raila uu kugu tilmaamay qaabkaasi dabcan wuxuu le waa nin markaasi isdifaacayo oo markaasi xinanye yeelan waaye oo halkan igala soo hormuuqdo waa nin markaasi project ah ama nin qandaraas ah labato oo markaasi soo ila doodaya sida asaga markaas ka jawaabayo su-aalaha xalay oo dhinacyo fara badan markaasi taabanayeen ka doodayeen dhegeystayaal arrimo fara badan ciddii dhegeysanaysa ciddi la socotay ay la socotay dabcan wuxuu leeyahay dabcan waxa su-aashii ugu dambeysa kusoo qatimay waxaa le ma aaminaysaa haddii lagaa guuleysto ama markaasi natiijada xuday dabcan haa waan ogolaanaya laakiin munaasabkeeda ama qaabkeeda habka loo raacay ayuu keliyan dabcan ku taageeraya waxaana markaas ii furan keli ah inaan markaas maxkamadda ugu sar aan aado oo aan ku qaadaco ama aan markaas sheego in qaabka sida saxda ah aan markaas loo qabanin ama sida saxa markaasuusan ugu guursan taasoo keliya laakiin buuq iyo jahwareer taasi maya wixii sax ah waan ogolaanaya wixii qaladna maxkamadda ayaa noo taalla ayuu leeyahay oo sida markaas wargeeska saaka bogiisa labaad iyo saddexaad macluumaadka faraha badan ee saaka uu wargeeska halkan saaka ka qoraya dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa dhammaantiin halkan doodaha joojo jooga u ahaa wuxuu leeyahay daruus baja kanadet wuxuu markaas sheegay oo sidoo kale iskaga baxay habkii meeshii markaas laga rabay in dooda ay ka wada dhacdo laakiin taasi way isbedeshay markii raila uu maqlay inuusan ka qaybgalayn uusan ka imaanaynin mawra oo markaas sheekeeyaanka dhammaan in ay go-aankooda ka gaaraan cidda markaas ay dooranayaan oo ay doortaan shaqsi markaasi ay maskaxdiisa viyowdahay degan tahay oo cid waliba markaasi fahmi karto dareemi kartan waxna la qaban karto dhoolashana micishada wax ka fahmi karo sida markaas mawra uu ku sheego musharaxa isagana xilka madaxtinimada dhegeystayaal waan isku day in markaas aan wax badan ka qabto ama aan riixo ama ajendaha qorshaha oo dabcan qorshayaasha afarta ajenda ee noo yaalaan ee madaxweyne uhuru kenyatta laakiin wixii taasi ka dambeeyey dheg jaraq ma isiinin waxaalihi markaas aan ku kala tegno oo aan ku dhahay marmarka hore afarta ajenda aan diiradda saarno aan kala hadalno aan bedelno oo aan ku qancino oo aan hog aan fursadahan yaysan naga siin laakiin taas nasiib darro qorshihii wuxuu markaas noqo noqday mid markaas naga dhicisoowey oo markaas biyo inooga daateen oo ka dambeeyey dabcan raila odinka oo xitaa la rabay inuu markaas arrinta wax kaga dhaadhiciyo madaxweynaha ayaa hormud usii noqdaba sii horbooday wuxuu leeyahay tani ayaa maanta nolosha keentay micishada inay aad markaas u adkaato waa siduu halkan asaga william ruto saaka halkan ku qorayo ama wargeyska saaka laga soo xignayo dhegeystayaal idaacadda star f m codsa gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkan wargeyska waxaa laleeyahay dabcan waa waa wargeyska wuxuu halkan qorayaa dhegeystayaal baskii markaasi ay dabcan dhibaatada markaasi tragediga keena dhegeystayaal oo dadka aada u tiro badan ay ku dhamaadeen oo soddon iyo shan qof ayaa ku dhamaaday dabcan xaddi aynu soo dhaafnay dadkaasi oo markaas keli waxaa ka badbaadan leeyahay sagaal ruux oo keliya halka ay dabcan looga digayo daraalwaliinta inay markaasi ka taxadaraan sidoo kale fiiriyaan habka iyo waddada markaasi ku soconayaan sidoo kale jeggarayaan ama fiiriyaan inta waddada markaasi masaafo dheer oo gaariga uu goonayo dabcan ciladaha in markaas lacilbixiyo dhibaatada iyo xaaladaha ku imaatana baabuurkaas waxaa leeyahay in badan darawalka markaasi pawl lagu magacaabo uu ka cabanayay in culeysyo fara badan uu ka haysto oo sidoo kale dad aada u tiro badan in badan oo sanado fara badan ay dhanka brega gaariga lagu xakameeyey in cilad ay ka haysatay sida wargeeska halkan ku qorayo laakiin dadkii markaasi ka badbaaday ayaa ka waramay iyagoo isbitaalada lagu tegay laakiin caqabadahaas weli dadka ama darawliinta ayaa in badan lagu xaqa laakiin waxa ka weyn waxyaalaha markaasi qarsoon ay baabuurta haysato oo markaas dadka mulkiilayaasha ama kambaniyada inay markaasi qaarkood iska indhatiraan sida wargeyska saaka halka uu qorayo idaacadda star f m codsu gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal saakana barnaamijka arrimahaas ayaan ku eegi doonaa ee ku saabsan baldooda iyo weliba waxyaalaha iminkan markaas iska bedeli doonto dhegeystayaal iyo weliba dadka markaas iminkan go-aamada aan ka gaarin ciddii ay go-aan ka gaari doonto mise ciddii ay dooran doonto dhegeystayaal iyo raila sababta markaasi seynta iminkan u laabtay dabcan haddii qof dabcan haddii macno fara badan bay leedahay markii qof lagu tilmaamay mise shay lagu tilmaamay inkastoo biniaadanka uusan saadana seyn lahayn dabcan waxaa loola jeedaa senta dabcan cid waliba garan uu laabtay yacni wuu cararay oo kale ayuu dabcan sida khubarada ay ku tilmaamayaan laakiin arrimahaas aygana laakiin asaga qaab kale u fasiray oo asagana dhinac kale ay u jiheediyay dadka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha khadka telefoonka ku jira subax wanaagsan ee radio suban dhegeystayaal bal dhegeystayaasha cid waliba aan ogaana saaka deegaanka tuulada qaryada magaalada meesha uu ku baryay maxaa laga hadlayaa saaka maxaa deegaankaada ku cusub kadib dhegeystayaal waxyaala fara badan hasii gelgelin bal deegaankaada keliya nooga waran say yihiin siday kusoo kaakaceen arrimo kale ayaan hasii gelin oo cid waliba aan fursadaha siino dad fara badan waxaa jiraan meelo fogfog inaga soo wacayaan si aan anagan u ogaano meelaha naga dhegeysanayaan iyo maqalka idaacadda la socodkeeda dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan siinaya subax wanaagsan walaal soo dhow waan ku salaamaya in badan magacaaga xabsaalkay ku sugan tahay ka wara saaka suufta haye waatay xabsa haddaad umaasantahay suufta gabadhaas ku maasantahay xayaa kale qadka telefoonka qadku ka baxay dhegeystayaas waan ka xumahay sobex markaan leeyahay idaacadda star f m dhegeystayaasha qaadka telefoonada si tooska imika u jiraan siinaya doonaya markaas inay ka qayb qaataan walaal soo dhowow salaamaya iska gaabi fadlan walaalaada naga dhegeysanayso
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xalimo salaad iska gaabi walaalaada naga dhegeysanayso fadlan
alxamdulilah waa fiicana dhib ma jira haye saaka ka waran deegaanka ku sugan tahay wallaahi madheeraa dhinacan ka baranay alxamdulilah dhib ma jira nin walba hooshiisu ceersanihaya nabad dheer qabta ilaahay ogyahay allahna siiyaan leeyahay aad iyo aad garuwaha kulli iyo culimadana salaamu calaykum aan leeyahay idinkana subax wanaagsan su'aalo mid aan leeyahay ee, xigaa kale qadka telefoonka ka bixi dhegeystaasi een, kala siinayaa isagana qadka telefoonka ku diiro oo doonaya subaxa saakiin inuu la wadaago soo dhowow soo dhowow walaal waan ku salaamayaa
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibka subax wanaagsan waa deeqo dhuw cabdullaahi balan balan deeqow ka waran balanbala saaka
alxamdulilah dhima jiro jawiga aad igu macan yahay mhm
nabad ayaa lagu waabariistay mhm
dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan halis wax wanaagsan aad aad umaadsantahay deeqow dhankaasi balabana uu naga soo baxay xigaa kale qadka telefoonka siinaya ee, isaga doonayo in isagana bal saaka deegaankiisa suel ugu gudbiyo. walaal soo dhowow
asalaamu calaykum yuusuf bakar wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waalaikum salaam waa cumar akheer oo jooga magaala madera cumar aqyaal madheeraad ka waran saaka
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan oo lagu waabariistay ilaahay nabadgelyo waana siiyey mhm aadan u wanaagsan arrinta darawalada aad kala hadlaysa oo gaasadka laga akrinayn aadan u dhegeysanayna marka waxaan dhihi lahaa horta darawalada kenya ha taxadireen aan dhihi lahay taxadirka alla muujiyo mhm marka dhammaan dhegeystayaasha saafan ku xiran iyo inta mandhara iyo maqalkaygii muuqayga taqaan iyo macalin tagsireed kulli waa salaamaya waa tahay aad baad umaasan tahay waa tahay umaasan yahay xigaha kale qadka telefoonka asagana aan siiyo star f m soo dhow walaalan ku salaamaya subax wanaagsan star f m aan ku salaamaya haye assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
waa ramo aadan ramo waan joogaa aadan ka wa- aadan raamo ka waran saaka maxaad la hadalhayaa alxamdulilah aad iyo aad aa laskiga farxaya haye
marka mida kale unugoo waxaa xoogahoo la yaab nagu noqotay ninkan rayla oo hadalaintiisa subcan meel kastaba laga hay haye
adooga horaan adooga horaan aan kuu dhahan u malayna aniga inaad ogsinan kale ma ogi Eh, taasi hadda waa- hadhow waan ka hadlaynaa Eh, subax wanaagsan waa hadda haya haya haya haya aad baad mahadsan tahay aadan uu mahadsan yahay raamo inaga soo wacay xigaha kalaan siinaya dhegeystayaal subax wanaagsan aan ku guda jirna howlo kale ma sii geli karno laakiin saaka si deegaanka tuulada qarida lagu waabaristay keliya ayaa muhiim noo ah soo dhow walaale
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkee waan ku salaamay wasafoo jer ka waran saaka alxamdulilah wajeer saaka waa iska degan yahay waa nabadgelyada waa okay haye awada waa fiican tahay akhriska waa loo dareeri Mhm.
adaacada waa okay alxamdulilah allaha noo siyaadiye madax fiican allaha noo siyaale iyo Aad.
sabir nabadgelyo aad baa mahadsantahay mustafa aad ayuu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka warkii sideedii subaxnimo ayaa maqli doontaan laakiin meelo qaar ayaan weli hadalkooda uusan maqlin soo dhow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed tabane gaarisa dhikaburi saacad dhikaburi gaarisa soo dhow saaka ka waran deegaanka maasha allah way digan tahay xaalad alxamdulilah aha dhammaan waxa rabbi isagoo u talagalay ku kala socotaa aha
marka alxamdulilah baan leenahay xaaraad cumar dhig buule buraana waxaan leeyahay maalinta kuwa anato bamoja ee shaqaali serial board aad baad mahadsantaha shukran ayaa mahadsani Eh, adigaas uu mahadsan yahay een, isagana dhikaabuurey ah, naga soo wacay een, xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow
adhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yusuf salam bashka xaji xaga dheere soo dhow bashqa xagadheere ka waran
alxamdulilah walaal aad iyo aad baa loo fiican ilahay maanta maarta nabada nagu soo kaasixiyey haye intaa ka warqabna alxamdulilah aad baa loo fiican xoogaa roob la-aan ba ka jirta waxaan leenahay ilahay roob hanasin insha allah aamiin aad buu mahadsan yahay Eh, xigaha kale inkastoo halqad uu shaqeynaya dhegeysa laakiin meelo fara badan ay weli hadaladooda maqlin dhanka beled xawa hadal kama hayo mombasa ka kuale kelifi nairobi sidoo kale hadal kama hayo walaal soo dhow magacaaga
salaamu calaykum isbakadow waa ku salaamaya gaarana soo dhow
abaha nabad abaari u fiican tahay alxamdulilah aad baan u fiicanahay
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما موتنا وإليه النشور وأدوله هذه واحد ما أوجد دينا عن كذا برسم مجال برواقة لمع إبرار يا سياسة وعم بالرجوع فيها waa sax
وكاس الحمد لله ثم لوين ما يش ما يقصد يكون بريست وحليه هاي سبح ونكسن aad baad mahadsantaha saaxiib subax la mid aan leeyahay anigana Een, xigaha kale qadka telefoonka warkii ayaan usii dhaadhici doonaa star f m soo dhow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa halkee
wayna salaam waa cabdi cabdi xagardheed cabdi cabdi xagadheere ka waran saaka
xaaladdu waa nabad wax dhiba ma jiraan xoogaa a- al hadal ha hayaa doorashada say u dhici doonto Mm.
waa kaasoo al maadaama waa fiicanna ilaahayna waxaan ka baryaynaa roob
aamiin cabdicaddo waa mahadsan tahay reexaga dheerena waan salaamayaa Hmm. reexaga dheera waa nii soo socdaa Hmm. aad iyo aad soo dhowo walaal waa ku salaamaya soo dhowo
Allo, salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waraxmatullahi alxamdulilah aad waan u fiicanahay soo dhowo waan ku salaamayaa maxamuud daahir dhaqane wabarakatuh berihan waa inii waa waayar xanuunsadee cafwan cafwan alashiik alxamdulilah ilahay maadlaad intaan uuna wax dhimo jiro masalaani Mhm.
wajigu kale bashbash iyo barwaaqa qabow baa iska jira waa la fiicayna dadka hadda wallahi xanuun xanuunu iska jiraa dadka maxaa tahay xanuunka ugu badan masalaan haysato hargab mise haa xanuun baniyo qabowga miyaa ma ogi dad badan baa xanuunsan haye
so waa la iska fiicanya alxamdulilah ilahay maadla maxaan leenahay ilaa inta jirana caafiyo aad iyo aad inta dhimatala alla u naxariisto Mhm.
dadkana siyaasada lagu jira waxaan leeyahay lasu tuko aad waad umahadsan tahay Ay.
maxamuud daahir dhaqane saaxib ay ay allah ku cafiyaan laynaa saaxiibkaasi xanuun yayuu sheeganayaa xanuuntaa maayaan weydiinaynaa rabbiga boqorka oo tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow
helo asalaamu calaykum wacalaykum salaam halkee
walaalkay cimraan etoobiya qaasatan cimraan macaan etoobiya okay soo dhowow waa ku salaamaya ka waran cimraan saaka
maasha allah walaalkay halkaan ku sugannahay jawiga isku socodka gaadiidka iyo wax waliba si ilaahay ugu tirgalaya kula saarahan ismaqalka idaacaddana si waxaan uu noo soo gaaraa ma waa fahamtay saas wax wanaagsan aan kulahay yuusuf quraac kusoo dhawo mar loo shukran adeemo ha- saddexaad aad waa mahadsan tahay quraacdaas ay taallo ee meel isi dhig way ku mahadsan tahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinayaa star f m soo dhowow walaal waan ku salaamayaa Nai- Nai- saaka nairobi weji jiifan baan filayaa walaal soo dhowow halo wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halo star f m halo halo waa tahay een, halkay qadka ii sheegeena xitaa cilada ayaa ku imaatay een, waa ka raaligelinaya dhegeystayaasha een, laakiin bal aan tijaabiyo qadka kale dhegeystaha isagana laga yaaba inay noo suurtagasho in hawadu inoo soo galo soo dhow walaal waan ku salaamayaa waa tahay cilad ayaa qadkaasi ku imaata isagana halkii qadkoo kale inoo shaqeynayay aan ka xumahay dhegeystayaasha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ku xiran dhegeystayaal laakiin aadyaara la leeyahay soo dhowow salaamaya
السلام عليكم wacalaykum salaam halkee
عبد الله عبد الرحمن اثيوبيا etoobiya ka waran saaka
الحمد لله aad baa loo wargeliyay madaxweynaha soo jira madaxda maanta waa lalab aada iyo aad
alxamdulilah waan ku wacanago aad baad umaadsantay saaxiib dhegeystayaasii qadka telefoonka ugu dambeeya ku mahadsan yihiin socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobo- gobolka waqooyi bari xubinta wargeysyada iyo sidoo kale hadalhaynta subax waliba dhegeystayaashan kula socna saaka deegaanka eh, deegaanada tuulooyinka meelaha kala duwan ay ku joogaan iyo sida loo dhegeysta idaacadda maqalkeeda waad ku mahadsantihiin saaxiib ayaal dhammaantiin meelaha ay u suurtagelayso inaan ma- markaasi hadaladooda aan maqlo waxaan filayaa laakiin si wacan oo wanaagsan inay noo maqla ay noo dhegeysanayaan si waafin ah ay usoo gaarayso idaacadda star f m dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka oo iminka si toos ah inoogu bilaabanaya dhegeysta barnaamijka alaba halkan waxaa si toos ah inagala socodsiya anigoo ah yuusuf bakat adigana qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siinaa si barnaamijka markaas fikirkooda aragtidooda markaas uga dhiibtaan barnaamijka intuu hawada ku jira dhegeystayaal waxaa muuqda intaa adeegyada qeybta barnaamijka ka ah taariikhda saaka waxay ku beegan tahay saaxiibayaal dhegeystayaal toddoba labaatanka bisha ee toddobaad ee julaay sanada labada kun koob iyo labada waa sanada labada kun labaiyo labaatanka dhammaantiin subax wanaagsan ayni leeyahay meel walbo ay dhegteen naga raaricinaysaan nagala socotaan saaxiibada dhegeystayaasha sharabtii qaayay qadarinta ay naga mudan dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal dabcan barnaamijka ah, eh, intaanan fo- qodobadiisa ah, faahfaahintiisa aan sii gudagelin marka hore aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah waana shirkadda isgaarsiinta safaricom waa iminkan fursada furs- waa dabcan macaamiisha waxay u haysaa adeegyo wanaagsan ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom ee waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada casriga ee foji ku iibsan karaan labaatan shin maalin waliba sa- safaricom waxay haatan doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka iyo sida waxbarashada waxaa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan karta telefoon cusub ee union ray pro oo aad ku iibsan karta labaatan shin maalin waliba fursadana keli waxaad kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika musi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe ama tooshlaha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka ee two g triji adeegaas adeega waxaa la laalay mdhogo mdhogo oo micnaheeda tahay tartiib tartiib iskaga bax adeegan tusaale dhegeysa markaad hayso telefoon casri ah oo internet aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googlekada googolka ama googlaha ayaa wax kaga baari kartaa waxaad sidoo ku adeegsan kartaa telefoonka inta guriga joogto inaad markaas halkaas ka- macluumaad ama shaqooyin aad kaga raadsan karto dhegeystayaal halkaas sidoo kale ilmaha jaamacadaha iyo kolejyada sidoo kale ha akhrista ay casharadooda halkaas kaga akhrisan karaan waxaa u isticmaali kartaa googleka ama goglaha qaraarida googleka sawiro sidoo kale aad ku qaadan kartaa dhegeysta telefoonkan cid badan dad badan ayaa markaasu ka faa'iideystay waxaa ka mid a sidoo kale gabdhaha oo iminka qaybta youtube-ka waxyaala fara badan kaga bartaa hadday tahay qaybta markaas cunno karista waxaa beintaasi kusii dheerin haata dugsiyada la xiray waqtiyada markaas dugsiyada ay xiran yihiin mase ay furan yihiin aan caruurta markaas kaga faa'iideysan karin waxbarashada qaabka online-ka macmish waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay markaas u qalmaan telefoonka new new roy barooyinka leh fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheed tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga aad ka faa'iideysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo sida markaas aad u fiiriso maxaa lagu leeyahay qaraac maanta xidig shan waa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four four hash kadibna xoolo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhowy safaricom markaad lacagta hesho waana sida ugu dhaqsiyaha badan qofka uu ku aadi karo halkaasi kadib waxaad aadaysaa ama bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa halka baaqaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad markaasi kuu sinaysa inaad si tartiiba iskaga bixiso haddii aad fursadan u haysan inaad hesho waxaad micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaraya dadka haysan telefoonada casriga sidaad u ogaato qaraac maanta xidig shan afar afar afar gees kadibna xoloolipa mudhoogo mudhoogo dhegeystayaal Ee, intaana barnaamijkan sii guda galaan kuugu sii daro dhegeystayaal qodobka kale ee barnaamijka ee adeegyada qaybta barnaamijka ka ah xajiirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara ee si ay u soo jiitaan taageerayaasha gaar ahaan dhalinyarada qadyadooda cilmaaristu waxay muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso ama ay sii kordhinayso oo ay noq- u noqdaan wadada isticmaalka si loo dhiirigeliyo loona xagjiriyo loona shaqaaleysiino qeybaha khatarta ah ee dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in lagu hortago xagjiramada rabshadaha leh ay tahay mid wax markaasi ku olah waxaana loo baahan yahay in si weyn diiradda loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku olah wax ku- dabcan oo ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa dijitaalka si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayeysiinta waxay ka hortegaysaa sheekooyin rabshada wata ee xagjiriinta kuwaas oo ku dhex milmayay bulshada taasoo horseedaysa inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyinka galagedsan iyo kuwa markaasi lagu faafin doono warbaahinta caadigii ee aala- aaladaha dijitaalka ah ee kala duwan si ay da- u daawadaan dadka kala duwan ee ku jira kuwa aadka ugu nugul ama la kulmaan fariimaha ujeedada tahay xagjirnimada laga dhiga dhalinyarada oo ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeyskaalkadhugu muxuu yahay shirkada bref waxay ku leedahay ukiona kitu kit sema hakuna diniya ambaye inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu kaona ugaidi haya ni mavazi tu ugaidi ni suala la dini chukua msimamo kataa ugaidi gaidi ni haramia tuwalinde watoto wetu ni rasilimali yetu Tujib- wa- tujiepushe na itikari potofu kataa ugaidi linda kenya tafuta elimu ebuka ugaidi tuimarishe umoja katika utafa- wa- dabcan waxay kuleedahay tu- eh, tuimarishe umoja katika utofauti zetu tuimarishe usalama kwa maendeleo tu, wa tujivunie uhuru wa dini farintan waxaa kuusoo gudbisay hay-adda bref dhegeyste maantaba ka taxdar ka fiijino dhimaha xagjirnimada oo yaa lagu gaadin oo yaa laga faydiisanin dhegeystayaal waa tahay dib aan usoo laabana barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaka arrimo fara badan ayaa markaasi ah, dabcan miiska saaran iyadoo eh, aad markaasi dadka shacabka ama kenyaanka ay aada u dhowr sugayeen doodaha ee markaasi eh, eh, la doonaya inay dhexmarto madaxweynaha ee ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga inkastoo laakiin raila odinga uusan kasoo qeybgelin dooda oo markaasi rabay inuu xubin ama qeyb oo ka qaato laakiin raila odinga sida markaasi khubarada dhanka siyaasadda ku falay leeyihiin ama sida ee, wargeysada xitaa ay qorayaan ku leeyihiin waxaa leeyahay ee, ninka senta dabcan ayuu laabtay oo waxaa loola jeedaa markaasi waa uu ka qaybgali waya inkastoo laakiin asaga markuu ku sugnaa countiga meru uu sheegay in uusan ka qaybgelin karin ama uu kala qaybgeli karin doodaha in markaasi een, am, musuq maasuqa aadka ugu dheereeyo oo markaasi anshaxan sidoo kale ku wanaagsaneen ee, hogaanka ayuu halkaasi ku tilmaamay raila odinga haddaba doodan dhegeystayaal markaad fiiriso ee markaasi aadka u ee markaasi loo eh, sugayay oo dhinacyada markaasi kala duwan ay doodaha u dhex marayeen xalay laakiin kamay soo qaybgelin badinkooda halkan ayaa saaka markaasi ku maqli doontaan bal waxyaalaha markaasi aadka looga hadlay diiraddana markaasi lagu saaray oo keli ah ee markaasi su-aalaha ay ku socdeen madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto Waa sa- sidoo kale waxaa aad markaas indhaha loogu hay shaashadaha iyo weliba ba- baraha bulshada sida tooska facebooka iyo weliba qaybta markaasi ee, waa qaybta markaasi twitterka iyo aad logula dadkay kala socdeen weliba qobarooyinka weliba aad kuwa siyaasadda u faallooya ama kuwa markaas aada uga faallooda ay aad si dhow la socdeen halkan waxaa markaas diiradda lagu saaray qaybta markaas hogaaminta iyo weliba sinaanta cadaaladda iyo sidoo kale waxaa kamid a dhulalka waxaa kamid ah arrimaha dhaqaalaha waxaa kamid ah arrimaha markaasi loo baahan yahay qof waliba hogaamin waxaa looga baahan yahay dhegeyste qodobo fara badan ayaa su-aalaha markaasi ku kala socdeen dhegeystayaal iyadoo diiradda markaasi la saarayay shakhsiga iyo wuxuu asaga eh, dabcan eh, xu- eh, sh- siyaasaddiisa ay markaasi ku kala duwan yihiin madaxweyne ku-xigeenka oo markaasi su-aalaha adadag markaasi la weydiinaya sidoo kale iska ja- iska difaacay su-aalaha oo markaasi ja- jawaabaha uu bixinayay oo ay u ekeyd mid markaasi si dheel si markaasi aada u dheelitiran inkastoo laakiin dabcan haddana su-aalaha qaabka iyo weliba falanqeynta ay markaas aada u kala daw- ay ku- markaas u kala duwaa aada u kala duwanaayeen waxaa markaasi tilmaamayeen khubarada eh, siyaasadda inay markaasi ahayd sidii ay horaan taxadarkiisa faraha badnan oo dabcan inkastoo lagu tilmaamay taxadarada faraha badan uu isticmaalo ay haddana taasi ay muujinaysay in su-aalaha si adag ay ugu socdeen madaxweyne ku-xigeenka halkan waxaa markaasi dabcan la rabay in ay su-aalaha iskala qaybsadaan ama sidoo kale jikadooda jawaabaan raila odinga inkastoo asaga keliya ku noqday uu Ra- raila omolo odinga uu diiday inuu kasoo qaybgalo su-aalaha dabcan ama dooda markaasi loola- loo qabanayay labadooda ee markaasi ugu cadcad shakhsiyaadka labada ugu cadcad madaxweyne ku-xigeenka oo waxaa lagu weydiiyey sheegay dabcan oo ku tilmaamay in uusan kala soo qaybgelaynin ama dooda halkuu fagaaraha goobtu taagan yahay raila odinga ayuu sheegay in waa dabcan waa sida asaga raila odinga raila odinga ayaa sheegay eh, in uusan ka qa- kala qeyb eh, dabcan doodaasu kala qeybgelaynin william ruto uu ku sheegay ku tilmaamay in markaasi saax- eh, saaxiib la ah arrimaha musuq maasuqa oon markaasi dhibaato isku haya nafsadiisa iyo weliba guud ahaan wadanka inay markaasi maqaamkiisa sumcadiisa hal meel aysan wada fulayn taasi oo markaasi jawaabaheeda celinayay madaxweyne ku-xigeenka ayuu ku tilmaamay su-aal lagu weydiiyey maxaad ka oran maxaad kaga oranaysaa oo aad kaga jawaabaysaa hadallada markaasi ku jeeday madax raila odinga wuxuu ku tilmaamay kuna sheegay inay tahay waa nin markaasi dabcan ga- aan markaasi is- isoo qaabili waaye oo sidoo kale igala doodi waayo wuxuu asaga markaasuu qabo oo meelaha bannaanada kaga hadlayo adiga ii imow oo igala dood oo ila dabcan ila xaajow taasi ay muhiimadda keliya ku jirta laakiin nin hadduu mar qandaraas yahay oo mar la wato project u yahay oo markaas dad kale ay gadaal ka riixayaan so muxuu markaas uu kaga jawaabaya muxuu sheegayaa waa su-aalaha markaasi qaabka uu jawaabaha uu u bixinayay ay markaasi habada xitaa ay dood iskaga marinayeen mar uu ku sugnaa countiga meru raila odinga wuxuu sheegay in honaa qorshihiisa uu ahaa in uu kaga qayb galo doodaasi laakiin markuu arkay in ay sucun weysay raila odinga oo markaasi asaga eh, dabcan sheegay in uu dad- eh, uu dadkiisa ama asaga iyo maada karwa ay si toos ah oo markaas u furi doonaan wadahadal ama su-aalaha dadka markaas ay ku weydiinayaan dhibaatada iyo baahiyada markaasi kala duwan oo keli ay u furan tahay laakiin uusan marar kala qaybgelaynin william ruto william ruto oo su-aalo fara badan laga weydiiyey oo dabcan laga weydiiyey qaabka wadanka uu doonayo inuu hogaamiyo ayuu sheegay mid markaasi in badan uu soo jeegay uu soo joogay sidoo kale uu arkaya duldulaalo fara badan oo wadanka markaasi wax badan uu doonayo inuu kaga qabto waa sida rag markaasi raila odinga waa sida markaas uu ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto william ruto ayaa sidoo kale laga wesh- laga weydiiyey maxay tahay wax- duldulaalada faraha badan ee markaasi adiga aad in badan aad usoo joog dabcan aad arkaysay oo waxaad kaga qaban weysay inkastoo uu sheegay asaga wuxuu tilmaamaya uu halkan leeyahay qorshe waxaa jiray afar ajende ee markaasi aan soo wada hindisnay ama aan soo wada saarnay aniga iyo madaxweyne uhuru kenyatta laakiin qorshahaasi sidii hufan umuusan dhaqman ama s- umuusan umuusan dhaqangelin oo sidoo kale iminkan way sugayaan kenyaankii inay wax badan markaasi looga qabto taasi oo markaasi im- jimaha uu qabtay mise uu curyaamiyey raila odinga taasi xitaa looga doonayo in madaxweynaha xitaa hadduu la safanayo inuu kala qayb galo ama sidoo kale uu kala hadlo ama sidoo kale uu sharaxo bal sidii markaas loo waji so- loo wajihi lahaa oo markaasi ab- afartan janna wax looga qaban lahaa laakiin taasi ayaa madaxweynaha markaasi ku kala fogaanay oon ku heshiin waynay isagoo in badan usii dhigaya gadaal anigana markaasi aan rabay inaan wax badan aan kasii qabno mise aan sii diraandirino oo si ay markaasi baahiyada iyo weliba qorshooyinkii ballantii aan sii oofino waa sida markaas isagoo ku andacoonaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ku-xigeenka ayaa su-aalaha markaasi ku sheegay eh, dabcan afarta ajenda ku sheegay in ay tahay in eh, markaasi kaalinteeda doorkooda laga qaabto laakiin kadib markii uu curyaamay dhibaatada uu keenana William- eh, waa mi- uu keenay eh, raila odinga ayaa noqotay mid markaas culays ku noqotay kadibna aan go-aan ka qaatay oo aan markaasi ah, eh, eh, banaanka ka istaagay oo aan dusha ama hor kar ka fiirsanayay dhibaatada inkastoo hadal iga diiday laakiin keliya wuxuu markaasi ku socday go-aanka raila odinga waana tan mad- markaasi imikan sixirbararka iyo culisyada iyo baahiyada faraha badan ay markaasi keentay haddii markaasi shantiis hore ama tan markaasi hadda ay wax badan ay markaasi qabsoomi lahayeen wada shaqaynta sida caadiga horan u wada ahayn in wax badan ay wadanka iska bedeli lahayeen dhegeyste Eh, waa ad- waa sida markaas uu leeyahay dhegeyste william ruto wuxuu leeyahay keliya ma aha qof shaksi inaan markaasi aniga aan ta- aan- aan markaasi aan ku taageerayo ama qof shaksi ma aha keliya in aan markaasi aan wixiiga usoo bandhiganayo ama u sheegayo qof waliba ciddu doon wuu taageeri karaa ama ciddu doon wula socon karaa waxaa sidaas yiri madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo aniga cidna ma eedeynayo oo cidna markaasi cid walba asaga u furan tahay inuu markaasi een, cidda uu taageerayo ama cidda u furan tahay laakiin keliya muhiimadda waxay inoo ahayd inaan ka wada shaqeyno aan soo wada saarno ballamadii aan markaas horaan aan u wada gaarnay ee ahaa the big four agenda ama afartii qorshe ee u weyneed xisbul xaakimka jubilee taasi laakiin cid iga dhegaysataan waaye kadibna waxaa keentay in aniga markaasi dunaheyda oo keli aan ka raacdo madaxweyne ku-xigeenka in badan ayaa horaan lagu eedeynayay ama sidoo kale een, badan ee, ee, in badan lagu eedeynayay tan iyo markii ee, doorashadii guud laga soo laga soo baxay labada kun toddoba iyo- ee, waa la- waa la- waa labada kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo labada kun sideed iyo tobankii doorashada ku-celiska ahayd waxaa markaas asaga oo lalihiisa toos u bilowday ee sanadkan ee, doorashadan labada kun laba iyo labaatanka wakhtigeeda xilli hore u bilaabay taasi asagana madaxweyne uhuru kenyatta in badan uu ka anducunaya kuna sheegaya war wakhtigeeda hala gaara doorashada ee anigana markaasi aan isku imaano dabcan haddaba dhankee markaas waxay ka qaldan yihiin iyadoo taasi ay taagneed ayaa haddana difaacyadiisii ee markaasi aadka loogu yaqaanay madaxweyne ku-xigeenka iyo markaasi lasoo xalay markaasi lasoo shirtagay oo markaasi kaga dhaadhiciyey oona iska dhigay mid markaasi eh, eh, eeda uusan markaasi ku lahayn haddaba sidii wax u jira waa u- eh, wuu u jiraa sidii wax u jirana ma- uma jiro dhegeyste sida saaka markaasi eh, la tilmaamayo oo markaasi waxyaalo fara badan aan laga kala ogeyn madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta laakiin waxaa markaasi keliya sida khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda markaan doodaha usoo noqona dhegeystayaale halkan waxay tilmaamayaan in markii boqolkiiba la tilmaamay ee dadka aan go-aanada markaasi aan ka gaarin undecided voters kuwa loo yaqaano oo ah dadka dadka codbixiyaasha ah kuwa waxaa jiraan aad u tiro badan oo aan weli go-aano ka gaarin ciddii ay dooran lahayeen hadday tahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto hadday tahay george ojagoya hadday tahay eh, ninka maura eh, wahiga eh, waa ninka david wahiga maura lagu magacaabo iyo hadday tahay raila odinga afartaasi shakhsi ciday kala dooran lahaayeen dabcan ayaa markaasi ay doonayeen u fadhiyeen in xalay su-aaladooda keliya ay ka war helaan ama sidoo kale ay ka- ay ka qaataan shakhsi- shakhsiga markaasi ah, ku haboon ee su-aalaha sida saxda uga jawaabayo iyo sidoo kale ciddii markaasi ay ay ku dheehan tahay cadaaladda iyo sidoo kale heli karo nidaamka wadanka markaasi ay ku kala wadi karo haddaba iyadoo tiradaasi ay markaasi ku xiran tahay ma suurtagal ayay ka dhigi kartaa ciddii markaasi xalay ka soo qayb gashay dadka aan go-aanada weli ka gaarin ciddii dooran lahayd inay markaasi codkooda siin doonaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo halkaasi malis oran karaa fursad ayuu markaasi lumiyey raila omolo odinga inkastoo laakiin khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalooday ku tilmaameen raila odinga ama ay kala teliyeen inuusan kala qaybgelin dhegeysta doodaha halkan waxaa markaasi lagu soo sharaxay doodaha wakhtiyada qofka ee su-aashiba ama su-aasha hal ashil su-aalba inuu qofka laga doonayo inuu ku jawaabo daqiiqado kooban laakiin taasi ayay ku tilmaameen in fursadda uu raila markaasi heli karin oo markaasi su-aalaha si eh, jawaabaha si saxda ah uu u bixiyo waxaana ku tilmaameen in hadallada soo celceliyo iyo sidoo kale hadallada uusan boobi karin ama sidoo kale jawaabahaas boobkooda tooskooda uusan u haleeli karin ku keeni karta culays dhanka afka ka haysato in ay markaasi eh, u- u baalmaro su-aalaha ah, jawaabahooda uusan haleeli waayo oo wakhtigii markaasu ka lumo halka lagu tilmaamo waxaa loo yaqaana qofka sida deg dega u hadlo sidoo kalena jawaabaha een, is- iskaga dhicin kara sida caadiga een, waa sida qaar ay ku tilmaamayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo de- jawaabaha wakhtigooda ee carabkiisa uu aada u fudud yahay inkastoo laakiin dhibaato afku ka haysato ee raila odinga oo markaas loo sheegay in waagii hore koronto afka looga qabtay culeyso dhanka afka ka haysto keliya hadallada keenaya inuu mar walba soo celceliyo sidoo kalena hadalka uusan boobi karin ayaa keenaysa in wakhtiga ay markaasi kuwa dibeedka ama doodaha markaasi xakameynaya qabanaya in ay sheegeen in daqiiqado kooban oo qof waliba lagu siin doono in jawabahar waafiga uu bixiyo oo wakhtiga su-aalaha la weydiinayo oo u- ee u bilaabanayso haddaba markaan dib ugu soo noqono dhegeystayaal tiro aad u badan sida khubarada markaasi cilmi baarayaashu ay tilmaamayaan sheegayaan waxaa markaasi la la leeyahay tiro markaasi aad u badan ilaa lagu tilmaamay shan iyo toban boqolkiiba waa tiro markaasi aad badan laguna tilmaamo tirooyinka markii loo fiiriyay codad codbixiyaasha wadanka in ay geli karaan ilaa iyo saddex milyan ama saddex eh, saddex dhibic shan milyan ilaa afar milyan ay geli karaan waa tiro markaasi eh, dabcan eh, aad u tiro badan oo qofka markuwa saadaalinaya ee weliba baari eh, dabcan sida tifa iyo sidoo kale infotrack iyo sidoo kale ee infotrack iyo tifa ay markaasi ku sheegayaan iyo weliba een, ee q- dabcan baaritaanadooda eh, ama cilmi baaristooda ay ku sheegayaan in tiro markaasi badan ay maqan tahay oo markii mar la weydiiyo ay ku oranayaan ha la gaaro oo weli cidna markaasi go-aan kamaana ka gaarin dabcan go-aanadaasi ayaa xalay markaasi loo fadhiyey sida xitaa khubarada dhinacyada kala duwan ay kaga hadlayeen iyo dadka markaasi xakameynayeen si eh, xakameynayeen dhibatida amase dooda xalay waxay markaasi iminkan ma hoos ayay usii dhici doontaa mise sare ayay usii kici doontaa ama halkeeda ayay taagnaan doontaa dadka markaasi aan go-aanada siyaasadda weli aan ka gaarin cidda ay dooran laheyd dabcan waa la kala baxay iminkan qaar ay waxay markaasi xoolafo le- leeyihiin taageero xoogan leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka wiliam ruto halka qaarka iminka taageero xoogan asagana sidoo kale uu ku leeyahay guud ahaan wadanka raila odinga dabcan taageerayaasha markii laga soo tago dad qaar waxaa jiraan aan waxba aan taageerin sidoo kalena waxba aan saboodgaraynin waxba markaasi aan codsiinin oo lagu tilmaamo dad aad u tiro badan laakiin maalinta doorashada keliya ay go-aan ka gaaraan shaqsiga markaasi muhiimka u ah shaqsiga markaasi ay fahamsan yihiin shaqsiga markaasi ay darsaan shaqsiga ee horumar wadanka u keeni karo in markaasi go-aankooda ka gaaraan laakiin qaar waxay kaga tilmaamaan sida markaasi cilmibaarayaasha ay sheegayaan ay tilmaamayaan inay markaasi ay saada indheeyaan qofka shaksiga muhi- markaasi muhiimka oo weliba waqtiga markaasi ugu dambe ay go-aan markaasi badinkooda gaaraan dhegeystayaal sida warbixinta ugu dambeysay la soo saaray boqolkiiba saddex iyo toban ayaa haddaba culeys ku keeni kartaa oo sidoo kale ka maqan codad aad u tiro badan oo aan markaasi iminka la la kala saadaalin karin cidda ay markaasi guusha raaci karto hadday tahay madaxweyne ku-xigeenka ay hadday tahay markaasi raila odinga shaksiga markaasi ee hogaanka raaci karto waxay markaasi ku xir- ku xiran tahay oo go-aan ay ka gaari karaan koliya keli ah dhegeystayaal saddex eh, boqolkiiba saddex iyo tobanka ama shan iyo tobanka markaas ee warbixinta ay soo saartay cilmibaarayaashu kuna sheegayaan in go-aanka markaasi ah, la doonayo in ama la doonaya inay soo saaraan ama ku gaaraan doodii xalay ee markaasi dhexmartay eh, dabcan eh, madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale david een, wahiga wa- mowra Een, labada dhinac oo markaasi la rabay inay ka qayb kasoo qayb galaan sida raila odinga iyo george wajagoya ayaa markaas iskaga baxayay goobtii fagaaraha Eh, raalli hade raila odinga kama soo qaybgelin halka wajagoya ama george waa isaga imaaday laakiin wuu undhe indheeyey kadibna wuu iskaga baxay dibeedka isagoo markaasi waxba su-aalo la weydiinin uuna ka uuna ka baxay garoonka ama uu ka baxay halkii dooda markaas lagu qabanayay dhegeyste arrimahaas ayaan saaka isla fiirin doonaa raila maxay tahay sababtu uu markaasi seynta u laabtay dhegeyste maxayna markaasi kaga turjumaysaa maxay tahay geesnimada markaasi iyo weliba asagana een, uu markaas isku soo abaaray ama uu soo hordhigay dabcan warbaahinta madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kalsooni nooce eh halkaasi maqaam ay ka- ay ka gaartay dhegeyste waa arrimaha saaka dooda barnaamijka aan markaasi ku doodi doono mise qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad ugu siin doono si markaas iyagana aragtidooda furs- eh, fu- em, fikradooda fursadahooda ay kala duwan aan u siino dhegeystayaal hanaga dheeraan hanaga fogaanin warbixinta waxaa maqli doonaan war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray ee sagaalka subaxniyo iyo sidoo kale mawliid maxamed shuuriye ee waa raalli hada waa maxamed axmed khaliif iminkan stuudiyaha labaad ku sugan dhegeystayaal oo markaasi doonayo in warka noo akhriyo dhegeyste bal ani adigana waan isku soo laabanaynaa oo arrimo fara badan oo xasaasi ah oo xalay ee wadanka markaasi ka dhacday ee dhanka siyaasadda madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila Odo- oo raila odinga oo iminka markaas miiska wada saaran oo wada karsan dhegeystayaal haddaba adigana qeybaha dambe aan ku siin doonaa Een, halkaasi aan kasii amba- aan kasii ambaqaadno dhegeystayaal ee doodihii ama xalay waxyaalihii markaasi laga weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto intaan sii guda gelin dhegeystayaal aan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka iyadoo goorrow dhegeystayaasha fursadaha siin doona bal, een, bal fikradooda kala duwan iyo een, dhegeystayaasha bal iminka qadka ee, intaanan howlahaas dhan aanan furin laakiin marka hore aan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka shirkadda safaricom ayaa mar waliba macaamiisheeda u haysa adeegyo wanaag- ee, dabcan wanaagsan oo ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoon casri ah four g oo ay ku iibsan karaan labaatan shin maalin waliba safaricom waxay doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new neon roybro oo waxaad ku iibsan kartaa labaatan shin maalin waliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanku yaqaanee kabame matooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha markaas telefoonku yahay two g three g adeegan waxa ayaa waxaa la dhahaa lipa mudhogo mudhogo markaas micneed ay tahay in tartiib tartiib markaas iskaga bixin karto adigoo deg deg iyo buuq markaas aysan kugu jirin tusaale dhegeysa markaad haysa telefoon casri ah oo internetka aad u isticmaali karto ayaa waxaa kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha guglaha ayaa wax kaga baari kartaa oo sidoo kale kaga soo shaqaysan kartaa oo ardada jaamacadaha kolejyada sidoo kale telefoon la-aanta haysato ayaa markaasi kaga faa'iidaysan karaan telefoonkan cusub ee new new raybro oo laga doonayo qofka shakhsiga inuu kaliya tego ee dukaanka safaricom kadibna oo kasoo qaato googleka ama qariirada googlaha ayaa kaga baarin kartaa sawirro qurux badan ood ku qaadan kartaa dhegeyste haddaba sidoo kale gabdhaha waxyaala fara badan ayagana kaga baran karaan sida gabdhaha keliya ma aha xitaa rag wax badan bay kaga baran karaan harqaanka kaga baran karaan sidoo kale waxay kaga baran karaan qaabta cunada loo kariyo oo markaas ay isku raaligelin karaan ama sidoo kale qofka ay markii dambe ku qasbanaan karo ama sidoo kale wado markaas iskugu furi karo inuu ku furto ama in maqaaxi yar uu ku furto cuno haddii halkaas kaga barto qaybta youtube-ka adigana xaajigaada reerkaada qoyskaada ayaa laga yaabaa sidoo kale inaad ku qanciso waa muhiim waa laga doonayaa isqurxinta cilaanka meesha kama marno waqtiyada iskuullada furan yihiin ay xiran yihiin ayadana sidoo kale meesha kama marno oo halkaas cirada qaybta youtube-ka si toosa kala socon karaan ama ay kaga baaran karaan oo halkaas ay ka heli karaan dhegeysa noocaashida waxa markaas macaamiisha waxaa markaas laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan dabcan telefoonka new new roybro iyo in kale fursadan lipa mudhogo mudhogo tani waxay micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonkan casriga kama faa'iidaysan doonto wejiga hore ee fursada lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal si aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom marka lacag hesho waana in sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado halkaasi kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi aad fursad kuu siinaysa inaad si tartiib ah iskaga bixiso haddii aad fursadan u haysan inaad hesho waxay micnaheeda tahay inaad haysato dabcan telefoon casri ah waxaana diradda la saaraya dadka haysan telefoonka casriga sida markaas ina u ogaato inaad heli karto xidig qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo dhipa mudhoogo mudhoogo dhegeystayaal waa tahay dhegeysta weli idaacadda star f m codka gobolka qoybari ay dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin bal iminkan aan sii gudagalo saaxiiba qodobada saaka markaas diiraddan ku saaraynay aan ku hadlaynay ruto iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo raila omolo odinga oo arrimo fara badan markaas isduldhigaya ama sidoo kale halkan dhinacyo kala duwan eedaan iskaga diraya laakiin aan kusoo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka xagjirka ayaa had iyo jeer adeegsada farimaha yuruba sheekoonka qancin kara si ay usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada qadyadooda cilmi baaristu waxay markaasi muujinaysaa in internetka yuruba baraha bulshada ay sii kordhayso oo u noqdon wadada isticmaalka ah si loo dhiirigeliyo loona xagjirayo loona shaqaaleysiinayo qeybaha khatarta ah ee dadka markaas sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in la hortego xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku oola waxaa loo baahan yahay in si weyn darada markaas loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku oolah waxaa ee ku saabsan goobaha caadiga yuruba kuwa dijitaalka si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayeysiinta wax ka hortegaya sheekooyinka rabshadaha wata ee xagirka kuwaasoo ku dhex milmay bulshada taasoo horsidaysa inay noqdaan xajirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kalagedisan iyo kuwa markaas lagu faafin doono warbaahinta caadiga weliba aaladaha dijitaalka ee kala duwan si ay u daawadaan dad markaasi kala duwan ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama la kulmaan fariimaha ujeedada tahay xagjirka laga dhiga dhalinyarada oo ay markaasi ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeysta halkudhigu muxuu yahay shirkadda brave waxay markaasi kuleedahay kiona kitsuki sema hakuna dini ambaye inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu ukaona ugaidi hayani mavazi tu ugaidi si, uh, si swala la dini halugulea uh, chukua msimamo kataa ugaidi gaidi ni haramia tuwalinde watoto wetu ni raasimali yetu ay lugleeyahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal daqiiqadaha dhegeystayaasha ay markaasi inta la gaarin aan fursadaha u siin jiray aan mar kale dib ugu laabto dhegeyste halkan waxaa saaka markaasi laga hadlayaa iyadoo dooda ay markaasi aada loo sugayay oo markaasi malaayiin shacab ah malaayiin kenyaan ah ay markaasi indhaha yuruba caalamka indhaha doonayeen inay aada indhaha keli mar ugu qabtaan doonta markaasi la doonaya inay dhexmarto raila omolo odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa markaasi san suurtagelin keliya waxaa suurta gashay madaxweyne ku-xigeenka oo markaasi ay u qabteen dooda oo raila oo iska fogeeya inuusan ka qayb galaynin oo sidoo kale raalli ahada oo sidoo kale iska fogeynayo ama sidoo kale mashar halka dabcan meesha bodiamka uusan la fuleynin ama goobta markaasi dooda ay ka dhacayso nin markaasi aan anshaxa dadka shacabkan ku wanaagsan in dabcan uula jeedo nin markaasi musuq maasuq iyo waxyaala fara badan uu weli ku eedeynayo william ruto yaa ku eedeynaya waxaa ku eedeynaya dabcan waxaa ku eedeynaya ninka lagu magacaabo raila omolo odinga oo markaasi labada shakhsi ee dooda ay markaas udhexeyso sidoo kale loolanka udhexeysa siyaasadeed sida markaas isaga qudhiisa raila omolo odinga uu sheegay laakiin mar wax laga weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka wuxuu asaga tilmaamay sheegana in marnaba uusan dheg jalaq u siineynin arrimaha dhankiisa kaga imaanayo balse keliya uu aaminsan yahay inuu yahay nin markaasi mashruuca la wato oo asaga shakhsiyadiisa ama sidii horaan oo doorashooyinka looga bartay uunasan u istaagaynin laakiin ay tahay mid hadda markaasi la wato oo danihiisa iyo arrimihiisa keliya uusan ku socnin laakiin loo hagayo wax waliba waa siduu markaasi hadal ku dhigay madaxweyne ku-xigeenka dhegeystayaal haddaba taasi markii laga soo dhego laga soo tago sida tifa iyo weliba warbixinadii ugu dambeysay ee infotrag ay soo saarayeen cilmibaaristu kadib markii afartan toddobada ismaamul ee waddanka uu ka kooban yahay socdaalo kala duwan ay ku kala togeen waxay markaasi arkeen dad aada u tiro badan oo markaasi lagu tilmaamo boqolkiiba shan iyo toban ilaa iyo saddex iyo toban inay markaasi weli aysan go-aan ay ka gaarin shakhsiga iyo cidda markaasi ay dooran lahayd iyadoo shaygan keliya ah ee laga warsugo ama ay ka dhowrsugayeen bal doodaha markaasi loo qabanayo qaarkood isku xirayeen halka dooda keliya shakhsi uu kasoo qaybgalay shakhsi kalena uusan kasoo qaybgalin dhegeystayaal haddaba waa tilmaamaha markaasi ay sheegeen in cilmi baaristu ay sheegayso tilmaamayso in tira aada u badan ay markaasi ka maqan yihiin oo sidoo kale guushana ay ku xiran tahay shakhsiyaadkaasi undecided voters kuwa loo yaqaano oo aan markaasi go-aankooda aan ka gaarin dhegeyste waa dadka codbixiyaasha halka william ruto raalli hada waa dadka markaasi tir ahaan lagu sheegay inay gaarayaan ilaa iyo saddex dhibic shan milyan ama afar milyan oo qof oo markaasi go-aankooda weli aan gaarin markii la fiiriyo guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c tirada markaasi rasmiga iminkan ay diiwaangelisay ayaa ah waa labaatan iyo laba milyan oo kenyaan oo shacab ah halka markii la fiiriyo tira ahaanna isku celis ahaan shakhsiyaadka siday u kala wataan shan milyan lix milyan tusaale ahaan sida markaasi warbixinta ama cilmibaaristu ay soo saarayaan waxaa keliya ay kala horeeyaan hadda markaasi keliya uu ka horeeya waa saddex ama shan ama raalihad waa afar uu markaasi kaga horeeya william ruto raalihad waxaa laga william ruto laga horeeya warbixintii ugu dambeysay cilmibaarayaashu ay soo saareen sida tifa ay ku sheegtay raila iminkan inuu ku hogaaminayo waddanka ilaa iyo afar iyo saddex halka madaxweyne ku-xigeenka uu ku hogaaminayo afartan iyo sagaal raalihad waa soddon iyo sagaal ama soddon iyo sideed ayuu markaasi udhexeeya halka madaxweyne raila odinga uu asaga afartan iyo saddex yahay soddon iyo sagaalna ama soddon iyo sideedna waxaa haysta markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo taasi ay taagan tahay laakiin waxaa haddana markaasi muuqata oo haddana guusha cid waliba ay ku xiran tahay shakhsiyaadkaasi tirada aada badan in go-aan ay ka gaari karaan cidda musharaxa cidda markaasi go-aanka cidda ay lagu taageeri karo inay markaasi aada u tiro badan tahay ee tiradaasi aada u tiro badan tahay oo sidoo kale guulo kala duwan u keeni karto khubarada kuwa markaasi siyaasadda ka faallooda ayaa in badan markaasi aada ugu rajo weynaa sidoo kalena inuu kasoo qayb galo raila odinga oo u yeelato xamaasad oo markaasi siyaasadeed ay weliba xamaasad doodeed oo markaasi dhinacyada kala duwan ay wax looga weydiinayo su-aalaha qaabka ay doonaya wadanka in markaas lagu maareeyo laguna wado iyo waxa markaas ayaga ka go-an ee ka qorshaha oo markaas meel lagu xariiqan karo mise meel la dhigan karo siyaasadooda dhegeystayaal taasi saamay dhicin oo waxaa markaasi dooda iminkan go-aanka laga gaari karaa dhegeystayaal dooda dhexmartay dadka shacabka oo haddana laga yaabaa in afti ay soo baxdo inta doorasho laga gaarin raalli hada waa in markaasi cilmi baaris ay soo baxdo intii markaasi la gaarin doorashada guud ee wadanka bisha sideedaad ee sanadka markaasi loo madlansan yahay ama la doonaya in dadka aada u ballansan yihiin ay markaasi doonayaan inay ka qayb qaataan dadka shacabka taasi ayaa hadda markaasi laga yaabaa in dhinaca kala duwan fursado fara badan ay kala lumiyaan laga yaaba tusaale in raila uu dhinac markaasi kaga guuleysto halka ama laga yaabaa in madaxweyne ku-xigeenka uu markaasi kusoo bixi waayo dabcan codbixiyaasha laakiin qof waliba asaga iyo weliba dadaalkiisa ixtiraamka ay markaasi dadka shacabka dabcan isku wada hayaan waa sida markaasi horaana ay sheegtay ama sidoo kale uu aad dhinacada kala duwan u sheegayaan inay taageerayaan ama sidoo kale natiijada saxda ah soo baxdo ee wadanka ka dhacdo ee kasoo dhalato in iska in markaasi cid waliba taageeri doonto oo sidoo kale san buuq dhibaato iyo rabshado aysan keeni doonin dhegeystaad sida markaasi ruto oo qeybtiisa statementka uu kusoo xiray oo kaga hadlayo in ay markaas buuq iyo burbur wadanka lagu wadi karin laguna horseedi karin balse keli lagu wadi karo wixii markaasi soo baxo ay guddiga doorashooyinka ku dhawaaqaan haddii tusaale lacalla uu raayla ku guuleysto in markaas asaga u furanta keliya inuu maxkamadda aado oo halkaasi uu kaga doono arrimihiisa usoo bandhiga kuna tilmaamo mid markaas wax soomali lagu sameeye waa sidoo asaga hadalka xalay uu kusoo xiray laakiin haddaba khubarada waxay markaas leeyihiin raila wuxuu markaasi sababta maxay tahay uu seynta uu u laabtay oo markaasi khubarada dhinacyada kala duwan ay fiirinayaan asagoo markaasi fursado fara badan u heli karay xalay in su-aalaha markaas uu ka jawaabo khubarada waxay sidoo kale tilmaamayaan in markaasi ay jirtay noolal markaas dabcan waa khubarada waxay tilmaamayaan inay jirtay waqtiyada markaasi guddiga kuwa qabanayaan ay ku adag waqtiga ay bixinayaan ama daqiiqadaha yar oo kooban ay bixinayaan oo qof markaasi su-aalihiisa waafiga ku bixin ama jawaabihiisa waafiga ku bixinayo raila odinga taasi way ku adag tahay in laba daqiiqa uu markaasi ku soxo ama sidoo kale uu kaga jawaabo kuna tilmaameen in ay culeys fara badan ay ku tahay raila omolo odinga oo haddii waqtiga markaasi la gudbinayo laakiin qaabkaasi ayaa loo markaasi looloo markaasi loo waday oo ay markaasi ay kala tashadeen ama u kala teliyeen inuusan kaga qeyb gelin dabcan doodaasi madaxweyne ku-xigeenka william ruto haddaba maxay tahay seynta u laabtay oo markaasi iskaga fogeeyey kuna tilmaamay markaasi inuusan masraxa ama masraxa uu la fuli karin ama uu la fuuli karin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inay ku tahay mid markaasi weji gabaxa xitaa hadduu uu la doodo waxa uu sheegay inuu asaga imaada karwa ay fursado siin doonaan dadka shacabka ay su-aalo wax ku weydiiyaan taasoo uu doonaya inuu markaasi kaga jaahil bixiyo maraila omolo odinga doodaasi oo marka dadka shacabka loo qabanayo ayna qabanayaan asaga iyo gabadha markaas madaxweyne ku-xigeen uu ka dhiganayo maada karuwa dhegeystayaal arrimahaasi ayaan saaka barnaamijka dhegeystayaal ka hadlaynaa oo dirada ku saaraynaa bal sababta raila omolo odinga sida markaasi loo dabcan tilmaamayan khubarada dhankaas maxay tahay sababtu uu seynta markaas u laabtay iyo weliba dabcan dadka go-aanada aan weli gaarin oo markaas undecided voters kuwa loo yaqaano maxaa ay markaasi soo korin doonaa imikan haddii markaasi dooda aada la sugayay iyo waqtiga gabagabada doorashada soo hartay daqiiqada raallihda maalmo keliya ka hartay haddana maxaa isbedelay dhegeyste oo ay markaasi noqon kartaa siyaasadan ay dadka go-aanka aan weli ka gaarin in ay markaas guusha keliya ayaga ku xiran tahay siday markaasi kusoo bixin karaan siyaasiyiinta in ay la helo shakhsiyaadkaasi amase shacabkaasi dhegeysaal ku dhinteen way dhinteen laakiin kuwa hadda markaasi go-aanka gaaray tusaale oo kale gaarisa la tegey waxaa markaasi laga soo qaaday ra-i aruurin oo ku saabsan ilaa iyo kun ruux kunkaasi ruux dhegeyste waxaa keliya warbixintooda markaasi la maqlay ilaa iyo toddobaatan ama lixdan ama dabcan kunkii lix boqol ayaa laga yaabaa in codkooda markaasi laga helay halka kuwa kalena markaasi ay diideen ama ay sheegeen ama sidoo kale afkooda ay ka gaabsadeen inay siyaasadda ay markaasi ka madax banaan yihiin dhegeystayaal laakiin go-aankaasi haddaba yaa markaasi dabcan saddex iyo tobanka boqolkiiba ama shan iyo toban boqolkiiba sida hadda ad ku arkaysin warbixinta yay markaasi raacaysaa yayna dabcan laga yaabaa inay fursad markaasi fara badan siiso haddii shakhsiyaad markaasi aad ii sheegtana waa inaa markaasi noo raacisa sababtu haddaba adigoo arkayso in raila odinga oo markaasi seynta uu laabtay dhegeysta maxaa loola jeedaa maxaa lagu sifeyn karaa dhegeystayaal markaad fiiriso dad in badan haddii aad dhegeysan jirta siyaasadda gobolka ama siyaasadda guud ahaan wadanka iyo weliba siyaasadda guud ahaan caalamka maxaa markaas ku sifeyn kartaa amase ku macnayn kartaa in qof shaksi markaas lagu tilmaamo inuu leeyahay siyaasadda ayuu markaasi ama qof shaksi markaas lagu tilmaamo leeyahay wuxuu markaasi laabtay seyntiisa ama seynta ayuu laabtay waxaa dabcan waa garanaysaa qof dabcan hadalkan xurka meelaha faraha badan uu u socdo cid walba ayaa markaasi tilmaami kartaa sheegi kartaa waxaa markaasi loola jeedo dhegeyste waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari haddaba iyadoo markaasi nidaamka ay ka dhigan tahay in shakhsiyaad kala duwan markaa xilka bulshada lagu adeeyo ayaana had wax markaasi ka badan saddex meelood laba meel jinsiga markaasi lagu soo wadi karin ama lagu qayb markaas aysan kaga noqon karin dhegeystayaal waa sida markaas william ruto ayaa ballanqaday in uu sameeyey xili uu xalay markaas kaga qaybgalayay dooda lagu qabtay xarunta jaamacadda catolic ee bariga africa ee xaafadda karen ee magaalada nairobi hogaamiyaha u d ayaa sheegay inuu markaas diyaar u yahay in khubaro dabcan dhanka sharciga soo jeediyaan siyaabo arintan markaas lagu dhaqangelin karo iyadoo aan markaas loo baahnayn in dastuur wadanka markaas ka bedelo waxa uu markaas madaxweyne ku-xigeenka dalka uu xusay in wadanka ayna markaas markaas u wanaagsaneen in weli ay haysato talada markaas hogaamiyaasha haweenka sida markaas raila odinga uu asaga qabe waxa uu carabka ku adkeeyey in madaxweynaha oo markaas talada badato ay xoojinayso maamul wanaaga hogaamiyaasha dhegeystayaal sida ay halkan markaasi qubadaha ama ay kusoo dhigayaan siyaasbaha ama waxyaalaha markaasi kala duwan dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada sida tooska dhegeystayaasha oo iminka looga qayb qaadan karaan dhammaantiin soo wanaagsan ayaan leeyahay yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadina adigana ku maasantahay la socodka jaanqaadka idaacadda star f m
waa hagaaga dhegeystayaal idaacadda star f m codsa gobolka waqooyi bari dhammaantiin oo mahadsantiin la socodka dhegeysiga yuusuf bakada barnaamijka daadiinaya dhegeystayaasha makaqaadka telefoonada fursadda siinaya dhegeystayaal iyadoo saaka dooda markaas la rabay inay dhex marto madax weyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila mole odinga aysan dhexmarin laakiin keli uu ka qayb galay madaxweynaha dalka waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaasi dooda markaasi su-aalo adag markaas lagu weydiinayo oo markaas asaga wuxuu soo sameeyey wuxuu qabtay iyo weliba dowladiisa hadday dabcan ay ku guuleysato waxay markaasi qaban karto dhegeystayaal haddaba dad waxaa markaasi jiraan aad markaasi shakhsiyaadkan dabcan waa shakhsiyaadka markaas ugu kala cade doorashada wadanka madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga dad waxaa jira markaasi ku xiran oo markaasi laakiin aan ku xirnayn railana kuma xirno rutona kuma xirno waa ku markaasi aan loo yaqaano go-aanka aan weli ka gaarin shaksiga markaasi dooran lahayeen mise cidda wadanka hogaamin karto dhegeyste shakhsiyaadkaasi lagu tilmaamaa sida markaasi cilmibaarayaashu ay tilmaamayaan sheegayaan inay yihiin ilaa iyo shan iyo toban boqolkiiba taasoo lagu tilmaama lagu qiyaaso saddex milyan dhegeystayaal waana tiro markaasi aada u badan haddaba waxay markaasi keliya dhowr sugayeen sida khubarada ay sheegayaan halkan saaka oo ay tilmaamayaan waxay leeyihiin saddex iyo tobanka ama shan iyo tobankaasi boqolkiiba tirada saddexda milyan ahaan lagu qiyaastay waxay keliya sugayeen dooda markaasi dhexmari doonto laakiin nasiib wanaag ama nasiib darro dabcan kamuu soo qeybgelin dhegeystayaal raila omolo odinga oo halkaasi doodaha keliya ay markaasi ku dhaceen haddaba tani maxay usoo kordhin kartaa fursadna markaasi maysiin kartaa haddaba maxay tahayna sababta markaasi qaar ay cudurdaar uga dhigayaan waxyaala aan markaasi munaasab ahayn ama sidoo kale cudurdaar ay uga dhigayaan waxyaala markaas raila omolo odinga uu qaban karo iyo sidoo kale waxay ku tilmaamayaan khubarada ay leeyihiin seenta ayuu laabtay dabcan waa hadal markaasi mug weyn waa hadal markaasi cid walba si kale ay markaasi u fasari karto cid walba si kale u qaadan kartaa dhegeystayaal bal qadka telefoonka saaka barnaamijka noo daafurayaan siinaya walaal soo dhow aan ku salaamaya in badan halo star f m soo dhow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu iska gaab aalada naga dhegeysanaysa fadlan waan kaa qaad walaal magacaaga
waa axmed ojohareere axmed maxaan kugu daraa
xasan haye soo dhowo
intaan u guda galo mhm
horta waan soo dhaweynaya maaragtay ruusa xalay uu ka qayb galay maaragtay warbixinta haye
ninka raylana iyo ruutuna mhm
horaanba maaragtay isku isku cod iyo isku r- maaragtay baaba ahayn maaragtay r- isku rag haye
inti kuley ruutu me- re- rayla meeshii dantiis ku jirto muu maray mhm
ninka waxaa la yidhi nin ka hadal badan waxdan kuuma hambaynay mhm
rayla hadii markuusaa u fiiriyay muxuu yidhi ninkan cawad maaragtay waxoo dhan wukuuqsanay waxban kuuma hambaynay meesha seenta labo aada iyo aad
marka aniga maaragtay ninkan ruutu ninka ragga ee kolley wax qabanayo waa la garani ninka maaragtay dawladda maaragtay garab u ah waa la garani marka aniga hadda ahaan axmed maaragtay xalay dooda uu ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka waddanka aad baan usoo dhaweynayaa waana maaragtay waana saboot garaynaya ma garad mhm
ninkan rayla maxaa waye waa nin maaragtay ra'yi dadley ku socdo nin ra'yi ra'yi ra'yi dadley ku socdana maaragtay waddanka ma maxay maxay- maxay tahay ra'yigu aada sheegaysa uu ku socdo
ra'yiga uu ku socdo maxaa waye waa ra- ra'yiga madaxweynaha waddanka haye
marka taasa aniga ayaan leeyahay rayla maxaan leeyahay wa- waktigaada ugu dhammaaday iska joog ila maxaa yeelay rayla waktigii qarowgii baa la jooga wakti wakti meeshii lagu qarwaayay baa la jooga islaam qarwaa la kari waayo gaal qarwayaa kari
waa tahay een, hadda waxaan leeyahay dabcan dad waxaa jiraan aan go-aan weli gaarin shakhsiyaadka ay kala dooran lahaayeen waxayna keliya dhowr sugayeen ama sugayeen markii ay dooda ay dhacdo in ay markaasi go-aan ay ka gaaraan bal labada dhinac si ay u kala doodayaan laakiin rayla kamuu soo qaybgan halkaa ha- maxaa kaaga soo- marka ka baxaya ama dadka ay eh, laga yaabaa tusaale xitaa in adiga tahayba kaaga baxaya wixii aad sugaysana ama aad rabtayna inaad ku go- ku xugmiso oo ku go-aamiso meeshay ka baxaan ama aaweyso
horta dadka maanta ruurtu meelaha fursad uu ka hele Mhm, rayla maxaa la arkay nafteedu xalay kasoo qaybgalaha inuu fursad fara badan u heli lahaa mhm,
ilaa waxay sidaa eeta mu kasoo qaybgalana fursadda uu iska dhigay mhm.
marka dadka ayida ee hadda maaragtay siyaasadda aa ku jirin oo maaragtay intan raacsan intan raacsan hadda maaragtay hadda sidaa aniga filaayo inay ruurta ku dariraan baa horta aan filaayo boqol iyo sagaashan haye
marka dadka hadda maaragtay horaan siyaasadda maaragtay aa ka maqnaa oo rabin in wax doorana maxaan leeyahay hadda hadee hadalkayda maqlayan in maaragtay ninka xalay dooda kasoo qayb gale oo si fiican maaragtay noogu bandhiga sida wax u jire inay dadkan ku dar ninka ay ku dareeraanayaan ka codsanaya horta ma garat aad ba mahadsantahay saaxiib waa mudantaa saaxib aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi een, axmed xasan oo inaga soo wacay dhegeystayaal eh, xeryaha qaxootiga xaaga dheere waan ku dabcan een, uu ku mahadsan yahay fikirkiisa aragtidiisa Eh, xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa dhegeyste star f m soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
saamo nairobi faaduma waxaan kugu daraa
saamo canshuur faaduma canshuur soo dhow canshuure
waan dhawahay haye
horta waxaa waaye horta rayla iyo iyo maxaa ahaayo iyo ruuto isku meel ma wada istaagi karaanba sabab
waxay u istaagi karin horta ninkan waa nin yar haye hadal intii la sheegay oo hadda la dhahay intaas waa lagu bixinaya mana kusoo bixin karo odayda waad aragta hadalkaas ku bigaa haye
marka waxaa waaye horta xagga doorashada haddaan ka hadlana waxaa waaye horta musuq maasuq ninaan musuq maasuq hayn ma jirto haye
ninkan waxaa waaye horta shan sano oo hore unbuu haaye dawladda mooy shantii sano oo dambaysa waxba muu ka ahayn mhm
madaxaa loola istaagay mhm
intuu asaga wax bixiyena ma jirto wax bixiye mhm
soo ma aha muxuu bixiye
intuu meel uu wax ka bixiya ninkan kaniisad ahaataa masaajid ahaataa waxoo dhan ahaataa asagoo madax ahayd mhm
soo ma aha mhm marka horta markii leeyahay maxay waa la kari toob horta nin laba waxaan kaliisa saa istale mhm
kenya marka dhaho boqolkiiba konton hataa lama kari toobin ma darate mhm
marka waxaa waaye nin lababa xaanshigiis asaa istale nintuu rabana uu dooranayaa aad baa mahadsan tahay faadima faadima canshuure maxaa ku macnaynaysaa seenta ayuu laabtay
seenta u laabtay waxaa waaye waa waxaa waaye waa iga cabsoore camal waaye mana ku hadli karo wuxuu ku hadli karo maba jirto ninkaa nin la hadlaayo nin la hadalna ma jirto hadalka waxaa waaye meel markii lasoo wala istaago hadalka inii lisu majiibaa la rabaa mana ma jiib karo odaygaas seenta u talaabtay saas waa run sababta muxuu hadalka uma jiibi karin ama u celin karin maxay tahay
ma celin karo ninkan hadal oo maxaa ula jeedaa sida intan daan isku sheegno maxay ma celin karo ma celin karo ninka ninka hadal ma celin karo Maxaa Wuxuu ula- celin karo dadka waa- waa ku dhagayaa hadalka hadalkii lama hadal kale u haysto maba jirto ninka horta waa nin la wala wac ma oshee nin iswada codsana ma aha ma garate haye marka waxaa waaye laakiin ninkan waxaa waaye nin hore waaye ninkan laakiin ma la socotaa raila odinga afka uu dabcan xanuun uu ka qabo ama sidoo kale hadda ka hore koronto looga qabtay waagii mooy Maya, torontada lagu qabtaa runa xanuun ma jiro torontada lagu qabtaa runa Ah, laakiin hadalkaas uu kala go-ayo wax kale ma ahine sababta kale markaas uga fogaad maxay tahay taliyaashiisa ay hoosta dabcan ugu dhi- een, ay ku dhiiriyeen in uu ka fogaado oo sidoo kale uu kala qaybgelin dooda laakiin asaga raila wuxuu dhegaya nin musuq maasuq badan aniga hal masrax ma wada fuuli karno
maya masuq maasuq horteed horta iskadhi karta ninkan iyo ninkan ma wala hadli karaan sida runta ah masuq maasuqa dhilada waxaa masuq maasuq ahayn kenya ma jirte waxaa waaye hadal ma wala hadli kar ninkan waa wiil yar ma wala hadli karaan ma baa hadli karaan meelna laga soo istaagi karo inuu ruux wato oo hadlo mooyaane ma hadli karo ninkan Aad- xaggiisana ma doorsan karo aad baa mahadsan tahay faadima canshuur mahadsan tahay faadima canshuur xigaa kale qadka telefoonka soo dhowo laan ku salaamaya halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
xalimo gaarisa waay caleema soo dhowo xamoy
waa dhaa walaalkayin badan Mhm. caleemay mahadsan tahay qadka telefoonkan siinaya kale saaxiib soo dhowo walaal walaan ku salaamaya magacaaga ah xajow waan ku salaamaya Max- waa maxamuud daahir dhaqane miya xamuud aar qanaway maxamuud waa yar cajisneed haye waa ka buude ma waa yar cajisay waan fa waan fa walaa waan cajisay laakiin beriyan waan xanuunsanaa Ah, cafwan igu tufdhe gabadha haye ah ee ducaaliye arrinta xalay rayla iyo baa laga hadlaya soma aad iyo aad doq rayla wuu ku qumay inuu tegin Mhm.
arif aragtadaydu waa ow haye maxaa sababtu
waxaa sababte Aha, horta ana soomaali din doono ninka wax noo gelaya ma garanayno haye prime minister markuu ahay rayla Mhm.
waxaan garana u umaaday gaars Mhm.
maalintii odayaasha meesh fadhinaan ku jirnay waxaa laga codsaday laba shay Mhm.
waxaa le kibaandaan ku rafaadnay haye baasboorkana waan ku rafaadnay gaar nairobi kabtaas dhib aan anag ku mudanay Mhm.
bis laba toddobaad iga sugowdeen Mhm.
baasboorka maanta ma waa la keenay Mhm.
wiilgayga hadda turki ka akristay takhtar saddex beri ku qaatay taasaa fursaddaasaan ka faa'iiday ya
baasboorka wuu keenay haye
ani saddex beri a maantaba wiil aan jaamacad u dirayay turki Mhm.
saddex beri keliya wuu ka helay waan ka faa'iidnay haye sidii loo waday Mhm.
waxaa soo galay uhuru iyo ruuto haye uhuru markuu soo galay safarta hore xaba mu ogeena moog haye maxaa ula jeedaa waxba ma Ninkano- ogeen nin hadda iska mushtari raaxa iska qabo oo iska taajiro waxba aan la ogeyn waayo haye ninkan oo lacag la-aan oo wareersan Mhm.
intaa wax ka qaadaa leemaa ilaahay madaxweyne xogaan oo dowladda horta gacan anagu ugu gelisay anagu hore anagu u wareers- u wareersanyi ma dhihi karna haye ani maxaan arkay aabihiisoo doonay gaday taariikh aan ku waaya bug haye aabihiisoo doonay digaag gaday ruuto Aha.
eldoret anooga istarafa kamila dheh oo shaqeynaya arki jirna adiga maxamuud daahir dhaqane haa berigi dambe a lii dheh ninkan ninkaas waa ahay hadibaari oo ma ka seejina maogta mar ma ruto waa aqoonta mise aabihiis aabihiis ruuto aabihiisa gaday Ah, oo dad doorada waxay dhahayn ruuto ruuto mehen dabcan ruto uu geli jira asig xitaa asaga hataa beecshara waa kula jiraa dee aabihiis kolley Waa dowla- taaj- wuu ka taajirso maanta oo kun marka waxaa weye markuu soo galay Aha.
dowladda saa gacan ku haya anu baasboor horta wuu naga qaaday dheh haye
wuu celiyaba nairobi baa lagu celiyey yaa celiye
ruuto maxaaqiiqo u haysaa markaas marka hore dowladda saa gacanta ku hayay haye ninkan muddo dhow mu ninkan dareemee moogtuu ka carare haye marka hore ninkana wax oo dhan waddan gacanta ku haya wasaare kasta wax oo dhan hoostiisa imaanaysa aad iyo aad muddo dhow maa lisfa- lisfahme oo la kala cararay adaga waan garanay muddadii wax iska dhow wey Aha.
marka ninkii sida ahaa Mhm.
waxaa la sheegay corruption wadanka oo dhan unuu boobay haye ninkii shalay taajiraya intaasoo diyaaro intaasoo guryo intaasoo adduun inkastaa corruption meel kastaa uu kenya uu iska jiro Mhm.
laakiin ninka saase Mhm.
raad intuu u tago reela inuu dhaho saas ahayd saas ahayd Mhm.
duq sharaftiis ma aha haye marka ani waxaan u arkaa inuu iskaga gaabsado wa- inuu iskaga gaabsado aad baa u fiicnay inay ku wada murmaan marka oo dhow marka gaadi aad ka- marka hadalkaada saan ka dareemaya suma la oran kara marka seentu laabtay marka raila kee raila
ee maya raila uu iska dhaafay rail ma laabanine waa odaya moogtay hayeba marka oday waxaa la dheeyay umulisaba sidii wa sidii sidii wax u arkaan uma sheegaan haye soo waxyaalo badan baa jira ninka haddii waxyaalahaas badan la sheego Laakiin- waxaa kaa dhow in wax kaleba meesha laakiin timaado.
laakiin hadda o- meesha oday ma taalo hadda waa siyaasadda waa ugu cadcada labadooda oo aad Siyaasadda waa taas.
oo aad loo loo aad dadka u dho yani loo dhowr sugayo bal shaksiga maanta kusoo bixi doono sida xitaa dadka Ah, aada u oo saa ninkii ninkii ilaahu qoray asaga uu ku jiraa Mhm, oo horta hebel lama dhihi karo mhm.
marka duq hadduu ka gaabsaday Ah, ani waa ila tahay inuu ka gaabsado maxaa yeelay ninkan eh, corruption socday asa saas haysaanaya in lis dhoo mhm.
way uu ka- uu ka- uu ka- ani waxaan u arkaa inay ay ficneed haye doorashadna siyaasada oo lagu jiraa ninka ilaahu qadarna uu soo gela aada iyo aad marka ani wax xumaana uma arka raila inuu ka gaabsado ha hadda suma lasoo oran karo fursado fara badan oo dad waxaa jiraan go-aan weli aan ka gaarin Waa- waa laakiin laga yaabaa, maanta dadka fursada- waxaa waxaa la su- dad maxamuudo dad qaar waxaa sugayeen in dooda labada dhinac ay ay kala dhegeystaan ciddii markaasi suurtagal u noqon karto ciddii wax wadanka u qaban karto ay wada dhegeystaan kadibna ay go-aan ka gaaraan dad saasaa jiraan loogu lagu tilmaamay ilaa iyo saddex milyan haddaba suma marka Dadkaas- lis- liskama oran karo fursado fara badan oo iska lumiye raila
waa saas haddii la dhaho waa laga yaabaa in oo dad fursad intuu sheego laga faa'id lahayba mhm inay jirto haye laakiin ha ahatee aha maslacadii wadankaa ka fiican aad baad umahadsan tahay maxamuud daahir raqane aad buu umahadsan yahay maxamuud daahir raqane xiga soo dhowo walaale
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa daawud khaliif oo lagdheeraa joogeen داوود وسولو
waa dhowahaya haddaan u gudbo ها
af soomaaliga wuxuu yidhahaa waraabaa waxaa la yidhi warwaraabow horta adige boob banida oo orod banida oo maxay waxa markii xidlo lagaa hela amii qoorta lagaa gooyaa هيا
waraabo wuxuu yidhi aniga ninka intuu soo kaco cid deganoo siidka cawaynayso intuu kor istaago wuu wuu wuu saddex iyo afar goor yidhaaho cidda ma- oo saa isu sheegay inuu kor taagan yahay cidda markay seexatana u oo orgi kala baxan ahay buu yidhaani هيا يعني ما أقول أوسي دقا
waan kugu sidi waana saasbo waan kuu soo yeeri marka hore هيا Wa- wa- ruwaadi caawaayo ma ma imaaday maate ariley wa- wa- ruugi waran iyo wax buu qaadan هيا hoos dhinac uu ka soo yeeray maoga dhinaca kaluu la weeraday shab waaba la boogay baxanugu وأوقاتي
ay هيا
ama idil ama idaa waaye laakiin aniga waraabihii soo dhaxaay ee is- haddana dadku usii digaayaan هيا
waxaa kaloo uu yidhi aniga baalahan caano ay leeyihiin dadkan waan aqaanaa buu yidhi werigay ma dhamina laakiin waa shay madow oo la isu dhiidhiibi waayo yidhi
هيا
dabka intii la shito caanaha lasoo maalasoo ameelaha laguma dhami jirin آه
waxaa madow bu caanihiiba moodi wuxuu yidhi aniga weligay ma dhamina laakiin waan aqaanaayo waa waxaa madow ee dadka isu dhiidhiibaan buu yidhi waxa gudaha markaa ku jira ma ogo
ahay aad iyo aad waxaa kaloo uu yidhi reerka meel degan aha
dadkiisu un baanan garanaynin moodii magacyihiisu waan wada garan هيا
horta ninkan ruuto ay waxyaala saasoo kale ee buu wataa oo raba inuu ku hadla ninkan آه
ninkana waa nin oday ahee inuu wax qabto wax galuu dooni oo kenya qanciyo dib u celiyo kala baabi'isan iyo hatuuganimadan uu ka celiyo هيا
waxaan la yaabanahay ninka u garaabaya waraaba soo yeeri la fariiseen meel la hadal leh مم.
waraabo soo yeera maxaa lagala hadli waa un sidaa ninkii ariga lahaa uu ku yidhi meeshaan kugu arka anigu qoorta baan kaa goyni آه kan waa un meeshii lagu arka qoorta gooma ogi wax lala hadli kara ma aha هيا
isaga laakiin nin xishoonaya ma waa sidaa dhuwaaga wuu soo yeeri inuu yeeriyeeru rabaa هيا
dan un baana lagu daari raila dan buu ku daari هيا
dantiisana waxaa la garan doonaa dawladda markuu qabto مهم.
dadka ninkii meel uu raaxo la-aane in badan oo aan meel raacda lahayn oo uun meesha alla u qoray iskaga rida way badan tahe kolley meesha alla ugu qoray ridi doontaa hadduu raila kusoo baxo markaa unbaa la ogaan doonaa inuu waxa geliyiin kale صح
ninkanna hadee hadduu maanta gafana mar dambe meeluu ka heli ma laha مهم.
meelaha inuu iska yeeri yeelo oo hadalkiisa la faahfaafiyo oo waad waagi yeeraayo orgi amaad meesha kaga baxdaa buu leeyahy laakiin qaar ka mid a warbaahin warbaahinta waxay qorayaan in raila seenta uu laabtay
maya waxaa seen laabasho maa seenta u laabtay aha wuu- wuu dagaalami rabaa wuu dagaalami rabaa libaaxa libaaxa aha
wuu duubaa markuu seenta dagaalami wuu duubi haye
markaa seentuu duubi ayaa dagaal buu u diyaarihay ma ogey markuu debiga markuu debiga ordayana
ya debiga markuu ordayana debiga dibiga markuu ordi wuu taagaa seenteeda waa lagu yaqaanaa haye
laakiin dibi ordi maaha ninkan waa libaax dagaalamayo seenta duubi ha marka maxaa dadka eh, maxaa lagu macnayn karaa marka ereygaasi
seenta seenta wuu wuu dabaduu taagaa yani haa yani seentuu laabtay iyo waagi lawaaninahayd wuu iska cartami un wax saasoo kale unbaa wax ku sheegay waagi lawaaninahaye ariga kusoo ordayn waranba kalida lagaa gelin boqol ruwaana way ku dhimataa oo asaga markii kalida waranka laga geliyo caloosh ka soo daadato si kale uma sii orda calooshiisii goosaa oo cuna marka de- hadda marka yaa yaa hadda guusha markaas raacaysaa ninka kasoo qayb galay ninka diida marka yaa raacaysa marka Ninka ka- ninka ninka ninka qasid guule meel buu heegsa jiigsanayaaye meeshiisa unbuu rabaa guusha inuu ka qaato waxgelkiisana meesha unbaa lagu ogoon laakiin kale intii soo dhorday meelaha dururug le waxba danka ma laha aad baa umahadsan tahay daawud khaliif shukran tusaale ay soo qaatay oo markaasi een, waxtar leh oo cid walba markaas bifahmi karto xitaa hadhowna waxyaalo kale usoo qaadan karto hadday tahay goob fagaaro hadduu qofka doonayo inuu kaga hadlo wuu ku mahadsan yahay tusaalooyinka qaar iyo weliba sheekooyinka qaar oo markaasi lagu lifaaqay mise lagu la- lagu qabanayo s- siyaasadda wadanka ka socoto aad baan uga mahadcelinaya daawud khaliif sida quruxda baan fikirkiisa uga dhibtaan uga mahadcelinaya shukran aan ku leeyahay daawud khaliif xigaa kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yuusufow goobta annaga khadkaan ka helaana عفوا عفوا قدك sidaas culeyska looga looga sheeganayaa cafwan
niyo waa fiican alxamdulilah maasha allah niyo haddii aan u gudgalo waxaan leeyahay waa kee
axmed kaaye axmed kaahiye soo dhow axmed kaahiye
weeldur weldooni haye
niyo uu ka arkaayo kaaye waxaad yeeli cafwan ii sheeg ilaah nambarkaada waxaa dhihi qadka ku jira qad ku jira Yeah.
qadka ku jira nambarkaada ii sheeg aan kuu geliye
zero seven okaade zero seven
eight fifty eight zero seven
fifty eight haye
ninety two haye
twenty two waa ka xumaay waa ka xumaay Een, soo dhow walaal ku salaamaya asalaamu calaykum Waalaykum salaam.
xasan cali mandera magacaaga walaal xasan cali mandera xasan een, xasan macalin eh xasan cali xasan cali xasan oo soo dhowo barnaamijka la socotaan filaya haddana waga mahadsantahay horta waxaa waaye ah, aad weyn aad ula socday aada iyo aad xali doodeena waan dhegeysanay sax
wala waxaan leeyahay horta ninkii dooda socod dhegeysanayay ruuto xali waxyaalo badan oo isku qasay naftiisaba haye
waxyaalaha qaar dadkiiba ay og yihiin ayaad ka macnaha aad ka beesheeyo hata wariyaalka laftoodaba ay ku qabsanayaan sidii biyo xireenada oo kale lacagihii aad sheegay hadda ka hor oo toban milyan bisaa maqan aad dhahay mar aad dhahay xalina waa warkii iyaga waa diiday haye
hata markii macnaha la weydiinayo macnaha eh, independenciga macnaha en, eh, wax- maxkamada oo kale dad ixtiraamka aad siinahay oo kale waxaa jira waa ixtiraamaya haye laakiin haddana waxaa lagu qabsaday twenty seventeen markii go-aanka la gaarayo eh, supreme courtka ay gacan go-aanka ay gaaraysa wixii aad dhahay haddana waa loo- loo sheegay mhm waasan somaan aada iyo aad marka waxaa waaye ani naftayda waxay ila tahay macnaha waa ku taageeraya raila in macnaha aad doodaas aad ka baaqsado dood marka hore aan run laga sheegay aan laga aan laga sheegin iska ahayn waxaan is leeyahay afdaboola waa dahab ninkaan nin oday ah ninkaan markaad fiiriseen hadda ninkaan markay en taariikhda markaad dib u fiirisay en qof macnaha madaxweyne xil ku jiro tartamaayo iyo mid macaarad eh, midka macaradka inba la jeclaan jirin macnaha en in doodaas ka sheebgaa haye laakiin raila marka muxuu qarinaya oo doodaasi asaga uusan uga qayb gelin oo la- laga- uu lahaa dabcan haddaa halkaas tegto waa ku fashilmaysaa horta ismilihi waxyaala scandalsoo ninkaan as leeyahay ayaas u baaqsada ismilihi mhm
laakiin waxaan isleeyahay markaad fi
iyo qadka telefoonkaa ka qaadhigay sidaasi waan ka xumaay xigaha kalan siinaya star f m soo dhowo hallo star f m hallo star f m Aad u gudbaya dhegeystayaasi isku mashquulsan yahay
asalaamu calaykum waraxmat ullah waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu sheekh soo dhow magacaaga waa cabdiraxmaan aadan mbaasa cabdiraxmaan aadan baasa soo dhow cabdiraxmaanow
oo ninka odayga raila odinga la yidhaahdo aha nin cabsanaya ma aha haye sababtoo asaga uu raila Raila odinga marka isgarabtaa unuu gariiraayo haye
waxaa raila cabsano oo afkaa la hayaayo waxa waa sheeka bereberiyey haye laakiin marka muxuu uga soo qeybgelayo muxuu qarinaya muxuu markaas lahaa waa dabcan waa ku fashilmaysa cabdiraxmaanow
naam
yah maxaad tidhi muxuu dabcan uga soo qeybgeli waayey muxuuna qarinaya muxuuna islahaa waa ku fashilmaysa haddii halkaas aad tagto hadda ninkan nin isgarab istaagaya ma raila iyo ruuta nin nin oo raila iyo raila iyo ruuta nin isgarab istaagi karaanba laba qof isgarab maba haba maxaa ula jeedaa isma isma garab istaaganayaan raila d- wadanka wuxuu usoo qabtay wuxuu usoo qabanaya waa wax cad oo keenaya kulli kii xala dhashay iyo kii kalaba yaqaana kii aqliga baan soo barbaari kenya haye ninkana ninka wuxuu soo qabtay
aha
keenaanka way ka warhayaan waxa sidii soo dhan waxa la dhahay ma jira ma jira haye
no roob baa da-ay mombasa meesha kaarka waa naga goya
aad mahadsan yahay macalinku mahadsan yahay cabdiraxmaan aadan maasa soo dhowo walaale waa ku salaamaya
waa saciido jooga nairobi kula jooga saciidow halkee nairobi ka joogtaa
nairobi waxaan ka joogaa adwaada gaarigaan wataa laakiin Cafwan.
waan kula joogaa nairobi caafa siciid maxaan kugu daraa siciid taxi saciid xakiim cali maya taksi taksi- taksi haddaad haddaad taksi raadisa nin kalaan kugu xidhiyaaro taksina wey
siciid cabdi soo dhowow
waa ku salaamaya Shukran.
Eh, niyahow waxaan dooda kole aniga waxay ila tahay ninkan odayga aha
sababta uga baaqsaday inay tahay eh, horta ninku waa nin weyne odaya mhm qof markuu de ruuxan yahayna da-du ceeb maaha waxyaalo badan baa iyo jirkiisa xamili kara ma garan waa sax
anigu kolley sida aan isleeyahay eh, marka ugu horreysa ninka ninka horta waxa- odaygu hadalkiisa isagu waa yar ka hadal badan yahay oo Mhm.
de waa nin eh, ka maaragtay ka hadal badan oo qofkana hadalka in laga hadli ogyahayna waa iska wax sabaaniya mhm Eh, midaas waxaan isleeyahay mida kalena waxaan isleeyahay xoogaa taagnida faraha badan maadaama la taagnaanayo saacada dheer.
mhm
taas laftigeeda inuu dhibsanayna waan rajaynaya ma baan mhm
laakiin bointiyaal aan isleeyahay rayla wuu kaga guuleysan karay oo su-aalihii wariyaashu ku saabsan oo macnaha odaygan oo lagu guuleysan karaa oo hadda su-aashaas ka cabsaday aad iyo aad anigu ma aaminsanay ma garata mhm
Eh, marka waxaan isleeyahay oo keliya inuu xoogaa caafimaadkiisa macnaha xaaladiisa odaynimo iyo magaranaysa keli oo kaga baaqsaday magaranaysa inuu kaga baaqsay taasaa main issue aan isleeyahay mhm Eh, rayla taageero bu ku waayi karaa oo dadka weli aan maaragtay go-aanka gaaray undecided ka ah maaragtay weli aan go-aansanin Sax.
ma ma ku waayi karaa taas wax la isweydiin karo mhm ma umaleynayo inuu rayla hadda ruuxka hadda inta badan markii la fiiriyo dadka taageerayaasha rayla ayaa hadda ayaa sidii boolka lagu maaragtay opinion boolka lagu xisaabiyey ayaa ahayd oo mhm kaga horeeyo mhm Eh, raylana waa nin ah historigiisa la yaqaano oo la ogyahay oo wadankan wuxuu usoo qabtay ay maaragtay wax la ogyahay yihiin oo hadda ugu horeysa sharcigan hadda mhm ku naaloonayna ee wadanka ka jira isagaa maaragtay waagii u kambeyn garaynaya oo keenay mhm waxyaalo badan baa jirta eh, backgroundkiisa xagga corruptionkana maaragtay ma xuma oo maaragtay nin hadda corruption weyn lagu eedeynaya mhm ana weli ma maqal aad iyo aad marka waxay ila tahay in aanu main issuega keliya uu kaga baaqsan karay waa in uu uu maaragtay u arkay in uunan waktigaa dheer taagnaan karin mhm xoogaa asaga hadalkiisa oo yar iska shidayna ay ay dhibi karto hadhowto taas laftigeeda marka inuu dood ay ka imaato la dhaho ninka waaba nin ma taagnaan kare waa nin odaya waddanka ma xukumi karo camal in maaragtay kasoo baxda meesha aad iyo aad oo dadka isku soo jeediyo ha taas marka tension kale inay ka imaato siyaasaddaas inay inay jirtaan isleeyahay taas uga baaqtaan isleeyahay saciid saaxiib Waa aad baad mahadsantihiin, umahadsan tahay waa- shukran aad baad umahadsan tahay saaxiib saaxiibkaasuu mahadsan yahay saciid cabdi nairobi naga soo wacay oo ku mahadsan yahay weliba isagoo mashquul ah ee baabuurkiisa wato oo wado saaran ayuu ka qayb qaatay waan uga mahad celinaya saaxiibkaas sida fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay bal aan soo qabtay mid ka mid ah dadka qaybta barnaamijyada ka ah dhegeysa sida safaricom iyo sidoo kale xagjirka bref warbixinta ee markaas xagjirnimada ay kaga hadlayso shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheedu haysa adeegyada wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada casriga ee four g ee labaatan shan qof waliba uu ku iibsan karo safaricom waxay haatan doonaysaa inay macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new new rebro waxaad markaas ku iibsan kartaa labaatan shan maalin weliba fursadan ay keli waxaa kaga iibsan karaan kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe matooshulaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka iyo two g three g adeeg adeegan adeegan waxaa markaas la dhaha lipa mudhogo mudhogo micnaheeda markaas ee taasi in tartiib tartiib qofka uu iskaga bixiyo isagoo haraka iyo deg deg markaas usan qabin tusaale dhegeysa markaad haysata telefoonkan casriga internetkaas u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub sida googoleka waxyaalo fara badan aad kaga baari karto sidoo kale ilmaha ama ardada jaamacadaha kolejyada ka akhrisa telefoonkan in loo soo iibin karo mise soo iibsan karaan lacaga qarashaad yar ilaa maalin weliba labaatan shin iskaga bixi karaan sawir qurux badan sidoo kale qofku inuu iskaga qaadi karo waxaa sidoo kale kuusii dheer in qofka wax badan uu kaga faa'iidi karo kagana baran karo weliba qaybta markaas cuna karista dhegeysta hablaha markaas u fudud in qaybta youtube-ka toos ay waadi karaan halkaasi wax badan ay kaga faa'iidi karaan cilaansaarka isqurxinta waxaasoo dhan xarqaanka waxaasoo dhan lacaga qarashaad fara badan kaaga baxayso oo qaybta youtube-ka keliya toos uga daalacanaysa mise kaga fahmaysa dhegeysta macaamiisha waxaa laga doonayaa inay firyaan inay u qalmaan telefoonka casriga ee new new roybro iyo in kale fursadan lipa mdhogo mdhogo tani waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursada lipa mdhogo mdhogo dhegeysa si markaas aad u fiiriso waxaan ku leenahay qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five of of haash kadibna xulolipa mdhogo mdhogo haddii aad oqolanto waxaad heleysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana sida markaas ugu dhaqsiyaha badan dhegeysa kadib waxaad bixinaysaa muddo shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysa inaad si tartiib ah aad u bixiso haddii aad fursadan haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda saarayna dadka aan haysanin telefoonada casriga oo kabaambe tooshlahan mar waliba ay ku leeyihiin telefoonka batriga ka dhacay intaan laga soo tegay intuu meelahaasu yaalla ka soo qaada dabcan haddii markaas ku mashquuleed waxa ay ku qabsan lahayd maseexay ku qabsan lahaayeen dabcan gacantay ku haysan lahaayeen laakiin waa mar telefoon waxba aan laga qabanaynin oo meelaha iska yalyaallo oo telefoon meelaha igaga soo qaada meelahaas hadda kaga soo tegay haddaa maqasho waa tooshle waa niicle marka telefoonka soo qabso oo maanta dunida casriyooday la jahanqaad star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulolipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal waa tahay bal iminkan qaybta kale aan sii fiirina dhegeystayaal ayada adeega qaybta barnaamijka xagjirka xagjiirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha yuruba sheekooyinka qancin kara in ay soo jiidan karaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada qadyadooda cilmi baadhistu waxay muujinaysaa in internetka yuruba baraha bulshada ay sii kordhayso oo ay u noqdaan wadada isticmaalka ah loo dhiirageliyo loona xagjiray loona shaqaaleysiyo qeybaha khatarta ah dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku oola wax loona baahan yahay in si weyn diiradda loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah markaas ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa markaas digitaalka ee lagu wacyigelin karo looga hortegi karo dhibaatada iyo culisyada faraha badan ee kusoo food leh dhalinyarada si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waxaa ka hortegaynaa sheekooyinka ama sheekooyinka ayaa ka hortegayaan rabshadaha wata ee xagjirka kuwaasoo ku dhex milmay bulshada taasoo horseedayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kaligadisan iyo kuwo kaleo markaas lagu faafin doono warbaahin caadiga iyo aaladaha digitaalka ee kala duwan si ay markaas u daawadaan kala duwanaanshuhu ay ka jira kuwa markaasi ka dhigayo ama looga digayo dhalinyarada ay markaasi ku biraan kooxaha xagjirka dhegeysa halkii dhugu muxuu yahay shirkada bref waxay markaasi ku leedahay ukiona kitu sema kitu hakuna dini ambaye inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu ukaona ugaidi haya ni mavazi tu waxaa sidoo kale ku leedahay dabcan bref gaidi ni haramia atuwalinde watoto wetu ni, ni rasimali yetu tujaibu, tujaibushe na itikadi potofu kataa ugaidi linda kenya tafuta elimu ebuka ugaidi aya kuleedahay tuimarishe umoja katika utofauti wetu zetu tuimarishe usalama kwa maendeleo tujuvunie uhuru wa dini dhegeystayaal aad iyo aad ayaa umahadsantihin farintan waxaa kuusoo gudbisay hay-adda bref dhegeystayaal ama bref waxaa u taqaanaba si markaasi asxaabta markaasi kaga dogdoonaadaan kagana feejignaadaan weliba markaasi ehelada qaraabada iyo dadka markaasi waalidiinta in ay caruurtooda si dhow la socdaan oo xagjir qaldan ama waxyaalo qaldan markaasi se loogu shubin dhegeystayaal oo dabcan dhibaato iyo weliba asaga noloshiisa wax badan kasoo gaari karta dhegeysta idaacadii star f m oo codka gobolka qoybara daqiiqada yaro kooban ay noo soo hartay saaxiib yaal barnaamijka goordo soo afmeerayna oo sideedan daqiiqa inuu soo hartay bal iminkan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin barqa wanaagsan yuusuf bakad ee barnaamijka daadihinaya saaxiib yalsaakana diradda ku saaran kaga hadlaynay dooda xalay markaasi la rabay inay dhexmarto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga ayaa markaasi dhexmarin keliya xal dooda loo qabtay oo kasoo qaybgala doodaasi madaxweyne ku-xigeenka william ruto halkaasi oo dooda dabcan waxyaalo fara badan laiska kala weydiinaya laakiin dabcan warbaahinada qaar iyo weliba dadka arrimaha aadka ugu falanqeeyo waxay markaasi inkastoo su-aalo adag la weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka waxaadana leeyahay dabcan maxay tahay sababta markaasi keentay haddana inuu marka hore wuxuu dhahay inuu ka qaybgelaya raila odinga doodaasi laakiin markii dambena wuxuu sheegay inuusan ka qaybgelaynin isagoo markaasi sheegay inuu masraxa uusan la kori karin usan la fori karin qof markaas waa qof markaas musuq maasuqa daashaday oo dabcan ula jeedo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo siduu hadalka u dhigay raila odinga haddaba dabcan waxaa sidoo kale leeyihiin raila dabcan waxyaala badan muu ku weynayaa oo dadkii markaasi ayaga loogu talagalay in markaas ay ka kula xugmiyaan doodan loo qabanayo waa kuwa markaas loo yaqaano undecided ama kuwa markaas aan go-aanka weli ka gaarin ciddii ay codkooda ama kuurahooda ay siin lahayeen dhegeysta hadday tahay raila odinga iyo hadday tahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana lagu qiyaasaa boqolkiiba shan iyo toban sida markaasi cilmi barayaashu ay soo saarayaan sida tifa iyo ay soo saareen warbixintii ugu dambeysay ay ku sheegayaan in saddex milyan ay tahayba qiyaasta haddeeba ka badnayn ama ka yareen dhegeystayaal waxayna tilmaamayeen sheegayaan in fursadda keli ay sugayaan inay ka kala xugmiyaan dooda markaasi loo dhexdhigayo taasi ma tahay aayana inuu markaas wuxuu ku waankan maxay tahay dabcan in warbaahinta qaar sida wargeyska taifaleyo dabcan uu leeyahay seenta ayuu laabtay raila omolo odinga dhegeystay maxay tahay taasi macne fara badan u yeeli kartaa ma tahay mid markaasi uu arintiisa uu ku fashilmay raila odinga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin marqa wanaagsan qadka telefoonka uu hooraan barnaamijka marka labaad siinaya xigaha qadka ku jira soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga waan ku salaamaya walaal magacaaga
xalimo gaarase haye xalimo xalim waxaan kugu dara xalima
xalimo axmed xalim axmed haye soo dhowow
waan dhowahay wanaankii masaygan maxay aheday meesha u gombiye dooda loo qabtay madaxweynayaasha waxaan dhihi lahaa kolleydo shacabka odol ku qanciyo ayaa u diyaarsameen haye mase ma bahayago beenta u laabtana kolleyda waxaan ku macnayni lahaa ani maxay aheeda inuu qarqarayo oo qarqaraya muxuu ku qarqaraya ma roob baa ku ku da-aya mise meel qabow buu joogaa
maya muxuu kasii qarqarayaa bishan soo socda doorashada qaran soo bixi doonan ha sax
soomaali waxay dhada mataqaantaan hashim maxay eeday ilma dhowr qabto geel hortiisa olisha
haye
marka maxay eeday marka maxay eeday geelka kalete isla dhalaan maxay eeday halaa adoolada ilmaha cidda u joogaan marka maxay eeday cabtarkiyaa la rabaa mugta inay imaadaane geela kasoo taga marka iyo duuray kasoo tegaysaa aada iyo aad maxay kasii fikiraysaa cunugaada sida ilmihii hore kaaga dhimanayn muka maxeeda mukaaga dhinta bal soo fiiri sax
geel hortiisa ololi marka museygana in badan buu soo dhacay maogtahay ha
hadda maxay dhicitaankii hadda waa welihiisa kasii kurkuraysa hadda muxuu leeyahay amaa dhaxaada u kasii fikiraayo warbahaarki maxay halka muxuu leeyahay warbahaarka buu ku bixiyo ninkana maxay ahayd waa nin ka ka yara dhalinyarasane ma ogtahay haye wuuna ka hadal badan yahay haye ninka ka hadal badan maxaa lay dhaxal abaado kaa qaataa haye
isagoo la heebo haye
marka ana waxaan dhihi lahaa zeega maxay ahayd midaasu kasii qarqaraayo warbahaarkaas muxuu leeyahay ama hadalka uu ku doomariyaa aada mahadsan tahay xalime axmed marka marka maxay ahayd yuusuf ow ninba maxaa le ninba tiis waay haye
keenka maxaa dhihi lahaa hadal badan ma odin maxay hadal koona qoob ku jiro waay haye
deegaanka maxay eeday annaka uma ku soo haraynaay wadanka qalalaasay anagala gelin gabar islaam baa shooda ka hor maxaa la yaasa karaa de mugta haye
marka maxaa la teed markay soo gaartay xanuun waa xanuun mugta sakaraadka haye markaas maxaa la ku oysaa la dhahay hayo habo habaay dheer hadaa la mugta maxaa la hooya habaa haye
guyataana la dhahay ya
guyataa la dhahay magaceeda haye
markaas waxaa la wiilkada akademika ku dhaho hooy muxuu dhahay shahaado haye markaas maxay dhahda cabdiyo maxay dhahda hooy nin batiis waay dhahda ani maanta maxaa dhihi ayo adow baan dhihe ha
ada markaa markay soo gaada maxay dhahda shahaado
haye
hadda maxaa nin batiis waay maxaa dhihi lahaa maxaa eeday anaga ninkii soo heli yiis bukata buu soo helo xaliime axmed haday soo hesho maxaa eeday nin batiis un waay waasa anaga keenka maan kusoo harayna maxaa eeday wadanka qallaasan nagala gelina dibnayu ka dhicina aad aad lagu soo rido aad waa maasanta xamoy hadda yusuf Eh, dadana meesha ka darsato soomaali maxaa eeday waa unka dhanaan soomaho haye
maxaa eeday haddaan doorano museeg haddaan doorano iyo kinayar haddaan doorano maxaa eeday waa un waa maxaa jira waa un lo dameer iyo labadeeda dhagood haye
iyagu mareebel isleeh haye marka maxaa dhihila midka on fafiiriya midka wadanka dan ugu jirto inkasta maxaa eeday qofka dan ugu jirto wadanka hadda la garanayo yusuf ma la garanayo may
nin kasta maxaa eeday afka mu malabta marsana malabka macaana ninka hadalkiisa male maxaa yusuf hadalkii macaana masadan baa wiilka laa ilaaha illa saa ulaado mhm maanta kursiga ku fariistana maxaa suntuuq isu soo xiro maanta haddana ololaha dambe la gaaro ma haddana ay arkaysa haddana dhibqaqaaqaysa xamoy aad baad waa maasantaha shukran aan kuleeyahay aan ku salaamin doona walaalkii maalin aada way mahadsantahay gabadhaasi xaliimo axmed eh, sida fikirkeeda uga dhibatay waa gabadhii ugu horreysay fikirkeeda ka dhibatay sidaasi eh, waan uga mahadsanaya cidii tusaale soo qaatay iyo sheekooyin soo qaatay aad baan u xiiseeyaa en, cid walba fahmi karta waa tahay khadka telefoonkaan siinaya ee barnaamijka soo dhow walaal waan ku salaamaya
calaykum salaam waraxmatullaahi fakala mufayta waan alxamdulilah aad waan u fiicanaya magacaaga
murkaad aadan oo kaalusa hadlaqubiso mukhtaaro haye
haddaan guri gala aha
guu la cabsadibaan cadiis
yaa cabsooday
tayda haye waana caadadiisa
waana cadiiso
Ah, horta boodka runta in yani lagama baqe ha
beydii maxkamadda lagu celiyey oo oo waa lay furkaadahay mhm
waa kii inaan maxkamadda ay xukunti mhm
waa kii eh, diiday haddii inaad ka qayb galo haye
kolka eh, waxaa de- deenta aad meelaha ku dhowdhoway mhm
inaad meesha laftayga waa waa waa ka cabsaday midda kale aad iyo aad
sharciga adduunka dadweyne oo idinso kama dhacda madaxweyneyaasha inay doodaan ha
hata maraykanka soo kuma dhicin inay madaxweynaha habeenka oo ay doodaan oo doodooda dhegeyso waa sax
kolka nin ani waxay u tahay ninka waxa aad weydiye barbagaanka aad weydiye iyo wixii meesha waalitay waay haye
midda kale koraskan aad ku sheegaa mhm
madaxweynehena koraskan naftiisa abdiiha maalintii meeqadahay haddaan khaldana loo loo loo bilyana aa la xadaa maalintii waa sax haye
mana soo qab
humay
ii maqashaa waan ku maqlayaa
madaxweynehena anoo cambeelaynen koraskan waxaa dhahaa maalin maalintii waxaa la xadaa- waxaa la xadaa loo bil- loo bilyan laba bilyan oo lacag baa la xadaa waa sax
mana soo qabt humay
kolka ninkaan wax haddaan sigu musuq maasuq waay waxaan leeyahay aha
waa qalad midda kale inay inay midda kale wiilis waxaa aha
i e d c horqalaha aslanba intee laga soo daabaca
wadamo kale
girik miya girik greeg ha ha aad iyo- waxaa la yaab leh Ah,
girik iyo kalinjiin ah,
goorma calaqaad ay wadaageen haye
kolka arrintaani waxay tahay waa dhamaatee ani hadda dadki sugayaan kamid ahaa aha
boodana adduunkooda laayba ka socotaa in dooda codka dhegeyste waa sax
kolka hadda hudu abuhaya kuda china anahan abuhaya oo sanduuq agutuba aha
waa meesheeda maogeed buqo cabsada isqulqol aan dhihilaha isqulqol aad aad baad umaadsan tahay mukhtaar aadan qumbiso u mahadsan yahay duqa waa soo dhow walala walaalsan adag u dambeeya qadka telefoonka waa ka xumaa dhegeystahaasi qadka telefoonka dhegeysan u dambeeya kabaasan yihiin idaacadda star f m codka gobolka qubir saaxiibada kala duwan si ay uga qeyb qaadanayaan waana uga mahadcelinaya saaxiibada shukran shakuran shukran jasiila yuusuf bakada barnaamijka daadinayay halkaas aan kusoo afeerayaa axmed xasan oo barnaamijka noo daafuray oo dhankaas xagar dheera faadima canshuur oo markaas nairobi naga soo wacday iyo sidoo kale maxamed daahir dhaqane masalaane daawuud khaliif aabaha uu ku mahadsan yahay dhankaas lagdheera axmed kaahiye waldooni uu ku mahadsan yahay xasan cali dhadhaab uu mahadsan yahay saaxiibkaas isagana isoo uga qeyb qaatay cabdiraxmaan aadan bumbaaso uu mahadsan yahay siciid waa darawalkii siciid cabdi nairobi isagana aad ayuu u mahadsan yahay nooga mahad celinaya xuseen cabdi gaariso uu ku mahadsan yahay xaalimo axmed gaariso ay ku mahadsan tahay mukhtaar aadan gumiso aad ayuu u mahadsan yahay waa nooga mahad celinaya duqaasti shukran ayaan dhammaantiin idin leeyahay waxaynoo ballanay maalinta berita arrimaha qoyska inta ka hore waxaan iga tegaya sidaasi nabadgelyo shukran shakuran muscab ismaaciil ayaad maqli doontaan haddii eeba haraale ka noqdo saaxiibayaal dhammaantiin sidaasi nabadgelyo mahadsan idiin dhegeystayaal